kulan wacan wan aag sanadilikima dhegeystayaal gobolbad idaacadda kala socotaan subax wanaagsan kusoo dhawaada xubintaada lintii wargeysta taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatan iyo kow bishii toddobaad sanadka labada kun labaatan iyo kow anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal xubintaada lintii wargeysada daily nation standard iyo miiska noo saar waa warbixinada goobeen qoryaan aan eegeena ka hor intaanu gudbin qeybaha kale ee xubinta hadaleynta wargeyska daily nation bogiisa kood warbixinada ku qoray haddii aan ka hormaro miiska noo saaran wargeyska waxa uu kaga hadlay arrimaha ku aadan dhanka iyo sawirka waxuu soo qaatay hogaamiyaasha xisbiga one kenya isbahaysiga one kenya nirade oo ka kooban hogaamiyaha xisbiga n c musale mudavadi gudoomiyaha qaran ee xisbiga kanu gideon moy sidoo kalena senatorka ismaamulka baringo hogaamiyaha xisbiga wiper colonso msioka dhigiisa moses wetangulo isna hogaamiyaha xisbiga ford kenya sidoo kalena senatorka ismaamulka kakabega ee bungoma wargeyska halkan waxa uu kaga hadlayaa waxa ay ku dadaalayaan hanaankii ay qof kale oo xilka madaxtinimada u loolamaya iyagoo isagoo adeegsanaya isbahaysigaasi inay soo saaraan kahor sanadka labada kun labaatan iyo labada bogga farada ayuu ku qoraya dhammaantaas bio hogaamiyaashaasi siyaasadeed waxay xaqiijiyeen inay ku anirde ay wax walba xisbiga isbahaysigaasi u sameynayaan silbakood warbixinada ku qori waxaa ka mid a warbixin halkan waxauu kaga hadlaya wargeyska daily nation ku saabsan hanaanka dugsiyada kala duwan iyo qaar ka mid a maamulayaasha dugsiyada ay ku dardarayaan amarka wasaaradda waxbarashada ee ah inaysan lacago dheeraada dugsiyada aysan ku kordhinin balse waxa uu halkan ka hadlaya wargeyska in dugsiyada wax walba ay sameynayaan si ay lacago dheeraada ay ugu daraan fiiska ardayda laga qaado boga toddobaad iyo ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhameystiran bogkood warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah warbixin waxa uu halkan kaga hadlaya ku saabsan hooyo iidanoo raadinayso laba caruur oo mataana ah oo ka oo ka lumay ilaa haatanna la laayahay siday ugu baxeen kiniisad aysan dib ugu soo laabanin bogga saddexaad iyuun ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhammaystiran daily nation warbixintaasi haddii aan usoo gudno bogga saddexaad warbixintaasi uu ku qorayo hooyadan oo lagu magacaabo mister ester wambua ayaa waxay dadku yeeraysaa caawiya si aan gabdhahiyda u helo laba gabdhood oo mataana ayaa ka lumay mrs ester wambui sawirka halkan uu soo qaatay wargeyska waa sawir ay hayso sawiradooda sara kayesi iyo sidoo kale nancy nyambura wargeyska halkan uu kaga hadlayaa waxaana uu leeyahay sideedii barka subaxnimo bishii november afar iyo tobankeedii sanadkiiaanu kusoo gudubnay nancy iyo sidoo kale gabadha walaasheeda oo lagu magacaabo sara kayesi oo afar iyo toban sano jira ayaa gurigooda xaafadda kitengela magaala ee ismaamulka kajiado ka tagay magaalada kitengela nirada ee ismaamulka kajiado si ay kiniisadu aadaan ilaa iyo haatana dib uma aysan soo laabanin sideed bilood ayaa la raadinayaa oo qoyskooda ay raadinayaan balse ilaa iyo haatan lama arag hooydood estawambu oo afartan iyo shan sano jira ayaa ilaa iyo haatan aansan ku haynin caruurteeda nolol iyo geeri hagaaga wargeyska halkan waxuu kaga hadlaya in labadaasi gabdhood ay wax ka dhiganayeen dugsiga hoose ee kitangela nyambura ee fasalka sideedaad eed halka gabadha iyaduna walashada fasalka lixaad dhammaan isbitaalada iyo sidoo kale saldhigyada booliska ayaa laga raadiyey iyo goobaha lagu keydiyo medeedka balse ilaa iyo haatan qoyskaasi ma aysan helin jawaab arrintaasi ku saabsan wargeyska warbixinadani waxa uu ku qorayaa bogga saddexaad ayaad ugu tegaysaa sidoo kale bogga saddexaad wargeyska daily nation waxuu ku qorayaa isla qoys kale ayaguna xaafadda zimmerman ee magaalada nairobi oo wiil saddex sano jira uu dib loo helay isagoo lala-aa ilaa iyo laba iyo labaatankii bishii aanu kasoo gudubnay ee juun qoyska james gisheru ayaa muddo bila raadinayay waxaana la sheegayaa in uu baxay subaxuun oo caruurta uu la ciyaarayay balse dib dambe uusan usoo laabanin waxaana qoyskiis weydiinayeen halkuu ku maqnaa maalintii isniinta ayaa dib qoyskiisa u heleen xaafadaasi zimamay ayaa dadkii iyo dadkii dariska isugu soo baxaan alalaas iyo farxad kadib markii isagoo nabadqaba uu qoyskiisa dib ugu soo laabtay mana la garanaya ilaayo halkii uu ku maqnaa mid ka mida dariska ayaa maalintii isniinta waxa uu sheegay oo lagu magacaabo maama mudoni in lagu arkay xarun lagu kayd xarunta lagu xanaaneeya caruurta ee loo yaqaano mother teresa ee ku daalo xaafadda zimmerman halkaasi ay tagtay warbixinadaas iyo halkan ku qoraya wargeyska uu kaga hadlayo arrimahaas kala duwan ee ilkaasi yar qoyskiisa dib ugu soo laabtay wargeyska daily nation haddii aan usoo gudbo bogiisa farada warbixinada waxa uu kaga hadlaya ku saabsan isbihaysigaasi ku oka ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya oo hogaamiyaasha kala duwan ee moses watangula kalonza musioka musalia mudavadi gideon moy ay qayb ka yihiin xilli halkan saxaafadda ay kula hadlayeen hogaamiyaasha ka tirsan isbahaysigaasi ayaa halkan uu soo qaadanaya shalay hoteelka hemosa ee magaalada tiri nairobi waxaana halkan ay kaga hadlayeen hogaamiyaashan ayagoo isbahaysiga anirada ololaha hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ee wadaan ka tixraacaya ayaa waxay doonayaan in ay soo saaraan musharax xilka madaxtinimada kaga qaybgelaya ee sanadka labada kun labaatan iyo labada iyagoo u xaqiijinaya taageerayaashooda ee aniradee in dhinacyada kaleba ay u hanqaltaagayaan taageerayaasha iyo sidoo kale siday ku naanan lahaayeen kalsoonida shacabka kenyaanka bogga waxau ku qoraya warbixintaasi ee faradu kaga hadlaya arrimahan kala duwan ee ku saabsan ee dhanka iyo siyaasadda labada kun labaatan iyo labada hogaamiyaashan kala duwan ayaa shalay waxay sii xaqiijiyeen in ay xisbigaasi ay isbahaysigaasi ay wax walbaha ku qaadatee ay ku xaqiijinayaan sidii ku noolaana islamarkaana musharax ay ku soo saari lahaayeen waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen in isbahaysiga naasa ee sanadkii labada kun iyo toddobiyi tobanka hogaamiyaha xisbiga odhim raila odinga uu xilka madaxtinimada kaga qaybgalay halka kalonzo musioka oo isna xisbiga wipa hogaaminaya uu u noqday musharaxa xilka kaga qaybgalaya kala qaybgalaya masaaxiibka kala qaybgalaya loo yaqaana roning mate xilka madaxweyne ku-xigeenkana u loolamayay xubnahani ayaa waxay sheegeen isbahaysigaasi inuu meesha ka baxay inkastoo xisbiga odm dhanka kale iyaguna ay sheegayeen inay doonayaan qorashooyin ay ku soo nooleynayaan isbahaysiga nasa wargeyska halkan waxau kaga hadlayaa sanadkii labada kun iyo toddobiyi tobankii isbahaysiga nasa in xubno kala duwan ay ka qaybgaleen sida a n c wiperford kenya odm sidoo kale xisbiga isaac ruto ayaa meesha ka ka mareen oo qayb ka ahaa ee jama jama shinani c c m tani ayaa waxay micneedu tahay in haddii mr odinga ay uu doonayo in inuu la saaxiibo xubnihiisii hore ama xubnihii hore isbahaysiga nasa qayb ka ahaa ay micneedu tahay inuu ku biiro isbahaysiga oka one kenya alliance oo hogaamiyaashan ay qayb ka yihiin arrimahaas ayuu halkan kaga hadlaya wargeyska ee ku saabsan arrimahan kala duwan ee dhanka iyo siyaasadda labada kun labaatan iyo labada warbixinada ku qoraya halkan iyadoo weli wabaali mubaalinta ka dambaysa dhanka iyo siyaasadda weji dalka weji cusubaan ay yeelanayso wagga faraadda warbixinada kula ku qoray waxaa ka mid ah warbixina halkan waxuu kaga hadlaya ku saabsan hogaamiyaha gobolka xeebta ayaa waxay ugu yeerayaan xasan cali joho iyo sidoo kale oparanya in ay taageeraan mr odinga qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka xeebta gaar ahaana xisbiga odium ayaa waxay ugu yeerayaan gudoomiyaha ismaamulka mombasa xasan cali joho iyo dhigiisa wiklif oparanya ee dhanka ismaamulka kakamega aniradee dhankaas iyo bogoma ay ugu yeerayaan in hamigooda siyaasadade gaar ahaan dhanka xilka madaxtinimada ay dhinac dhigaan islamarkaana ay taageeraan hogaamiyaha xisbiga odhim raila odinga sanadka labada kun labaatan iyo labada waxaana hogaaminaya senatarka ismaamulka kilifi stewart muzayo waxaana uu sheegayaa in ay ay la hadlayaan ku-xigeenada xisbiyada maadaama hogaamiyaha manrada wikilif oparanya iyo sidoo kale xasan joho labaduba ay yihiin hogaamiye ku-xigeen oo rayla ay ku xigaan dhanka iyo xilka nirada hogaanka xisbiga waxaana sheegayeen inay isaga baxaan dhanka iyo sreebreebka xisbiga ee dhanka iyo xilka madaxtinimada islamarkaana ay taageeraan hogaamiyaha xisbigoodhim raila odinga marey ka hadlayeen deegaanka dhabaso ee ismaamulka kilifi shalay ayaa waxay sheegeen in ay xaqiijinaya inay rajaynayaan in hogaamiyaha xisbigoodhim raila odinga oo hogaamiyaha xisbiga ay fursad siinayaan si uu uu dhanka iyo xilka madaxtinimada si tartiiba oga qayb galo bogga farada iyo dugutukeysa wargeyska daily nation warbixintaasi wuu kaga hadlaya arrimahan kala duwan ee ku saabsan dhanka iyo siyaasadda ismaamulka anirda gobolka xeebta iyo sidoo kale si guud xisbiga o d m bogga shanaad daily nation warbixino waxuu kaga hadlaya isla arrimahaasi kala duwan ee ku saabsan siyaasadda hogaamiyaasha gobolka mount kenya ayaa kulmaya si ay u xaqiijiyaan inaysan kala qaybsamin doorashada hogaamiyaasha ayaa maalinta sabtida waxaa u qorsheysan ay ku kulmaan magaalada meru halkaasi oo arrimo kala duwan ay kaga hadli doonaan oo ka mid tahay in aysan ku kala qaybsanaanin ama kala qayb noqdaan ma laba dhinac sanadka labada kun labaatan iyo labada doorashada xilka madaxtinimada iyo si guudba kulankan ayaa waxaa anirde qaar ka mid ah ayaguna ay u arkaan inuu yahay mid aan soconaynin iyadoo weliba ay jiraan xubno kala duwan ee soo shaacbaxaya ee sida ah gobolka mount kenya bariga ayagoo sheegaya in ay kulanaguna doonayaan inay ku qabtaan dhanka kulankan oo la qorsheynaya aniradda in lagu qabto jaamacadda kenya methodist waxaana la filayaa kulankan inuu isku keeno guddoomiyaasha ismaamullada kala duwan ee nakuru lake nyanjuya anway guru kirinyaga mutai kahiga nyeri john james nyoro kiambu martin wambora embu iyo sidoo kale mwangi waa iria muranga hadalladan ayaa waxay ku soo aadayaan bilon kadib markii hogaamiyaasha gobolka ay ku kulmeen magaalada nyeri islamarkaana ay ballan qaadeen islamarkaana ku heshiiyeen inay xaqiijinayaan in gobolka si guud hal musharaxo xilka madaxtinimada kaga qayb galo sanadka labada kun labaatan iyo labada ay soo saarayaan gudoomiyihii hore ismaamulka kiambu william kabogo ayaa ka mid ah xubnaha ugu waaweyn ee kulankan isbamidnimada ah ka qayb qaadanaya waxaana martigelinaya gudoomiye wasiirka beeraha mr peter munya wargeyska standard haddii aan soo qaado bogiisa kood wargeyska standard warbixinada ku qoray waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan isla arrimahaasi isbaysiga ooka iyo wargeyska halkan ka hadlaya ee hogaamiyaha hogaamiyaasha kala duwan ee kalonzo msioka moses otangola musalia modavid iyo gideon moyes ku keentay iyo wargeyska halkan ka hadlaya shalay shir saxaafadeed ay ku qabteen hotel ee ku yaala magaalada nairobi iyo wargeyska halkan kaga hadlaya oo ay kula hadlayeen saxaafadda waxaana uu halkan ka hadlaya dhammaantood inay xaqiijiyeen in ay xisbigaasi doonayaan in hadafkiisa uu gaaro waxaana uu halkan kaga hadlaya wargeysku uu ciwaan kaga dhigay qorshaha isbahaysiga one kenya ee sanadka labada kun labaatan iyo labada boga shanaad ayuuna ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhameystiran sidoo kale wargeyska warbixinada ku qoray waxaa ka mid a waxaa wargeyska halkan uu kusoo waramayaa in ay jirto qalabka qalabyarida ku aadan xanuunka covid sagaal iyo toban ee iyadoo weliba wuxuu leeyahay wargeyska daily standard in qalabka lagu hayo dekeda magaalada mombasa boga saddexaadiina ku qora wargeyska warbixintaasi oo dhameystiran warbixintaasi haddii aan usoo gudda wargeyska waxa uu leeyahay halkan iyadoo qalabkaasi wargeyska ay sheegayaan wargeyska uu kusoo waramayo in lagu hayo dekeda ayaa waxaa dhakhaatiirtu ay soo tuminayaan in qalabkaasi baahidiisa ay sii ballaaranayso wargeyska daily the standard waxa uu halkan ku sawaramayaa in arrintaasi ay caqabad ku tahay talaalka saamee aniradii dagaalka looga jiro xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana uu leeyahay qalabkaasi baaritaanada ayaa saameyn faraba-an ku haya waxaana wargeyska halkan sidan saraakiisha ay sheegayaan in qalabkii kala duwan ay sidoo kale daawooyinkii ay aada ugu yeedhiyeen isbitaalada iyo sidoo kale qaarna aan balahaynin muddo bil aan kasoo gudubnay ismaamullada ayaa waxay ku tiirsan yihiin dowladda dhexe in qalabkaasi ay ka helaan oo keliyana haddii ismaamulkaasi ay dalbadaan ay ku helayaan machadka cilmi baarista ee dhanka iyo ee kusaandada ee caafimaadka kimri ayaa iyagu waxay sheegayaan in saameyn ay ku yeelatay tani baaritaanka isbitaalada dowladda iyo sidoo kale isbitaalada sida khaaska loo leeyahay guud ahaan dalka arrintaasiyo caqabad loo arko bogga saddexaadna arrimahaasi anarada bogga shanaad wargeysku wuxuu ku qoray warbixino ku saabsan isbaysigaasi oka iyo qorshooda ku aadan dhanka iyo sanadka labada kun labaatan iyo labadii hanaankii ay kusoo saar lahayeen musharax xilka madaxtinimada kaga qayb galo oo ka hortago hogaamiyaha xisbiga odm hadduu xilka madaxtinimada loolamaya iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto bal hal iyo laba dhegeystayaasha dhanka qadka teleefonka eber soddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber ayaad soo wici kartaan dhegeystayaal stafim hello stafim hello stafim hello hagaag maahayo dhegeystayaasi dhegeystaha kale dhanka qadka teleefonka stafim hello mhm stafim hello soo dhowo walaal magacaaga hagaag mahayo isna dhegeystaasi aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal goordhow sideedii markay ku dhacdo warkii ayaad maqli doontaan iyo faadumo kadibna barnaamijka hoggaan kasta ayaad maqli doontaan eeba hawooda leh hadduu idmo star fm hello soo dhawo walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga walaal
waa maxamed galada maxamed daye
alxamdulilah boladaa ku darana qabow mooye dhaxan
waa tahay
iyo jiilaalkoo si adkaanaya barbaco ayo abaarta waad mahadsan tahay ka qaybgalkaada aan kaaga mahad celinaynaa stafim hello stafim hello soo dhawa walaal
asalaamu calaykum raxmatullahi tacala wabarakatu mhm
halo waa ku maqlaya walaal soo dhawo
alxamdu al madow aadan kusanaa saxsar aad iyo aadaan kaaga qado walaal waa cabdullahi mdeera saax haye mandheero ka waran saaka intaad ka waraysa naw madeera intaan ka warqaba alxamdulilah joog waa degin wax walba kusirgu sargale ukala socdaan wax dalay wax buuq kamid ma garat haye
alxamdulilah xaaladdu waa iska fiicanta waa ciid wanaagsan guli adiga dhegeystayaasha dhammaan ma garat wanaagsan oo wacan aad baad u mahadsan tahay kaqibgalkaada aan kaaga mahad celinayaa dhammaantiin dhegeystayaal waad ku mahadsantihin dhegeysigeen anigoo maxamed cali madoobe idala socodsiinaya xubintaada leyntii wargeysada waxaan idin leelahay cid wanaagsan
ahlan wasahlan wa marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacaddii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka iminkan si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeystayaal waxaana taariikhda saaka ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun koob iyo labaatanka ciid wanaagsan meel walbaa joogtaan barnaamijka waxaa markaasi si toos ay nala socodsiin doona anigoo ah yuusuf baket waxaana markaasi siyaasadda aan kaga gorfeyn doona saaka iyadoo markaasi khilaaf xoogan oo markaasi dhibaatadii markaasi oo dabcan doorashadii markaasi ku-celiska aheed ee ka dhacday kiamba ee isbedeshay oo markaasi keentay in kalfadhiyo kala duwan ay ku dabcan kala duwan ay yeesheen xarunta markaasi dhexe ee jublii ay ku yeesheen kagana arinsanayeen siday wax u dhaceen iyadoo markaasi ay ka codsanayaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c in markaasi dib ay u tiriyaan codadka markaasi halkaasi ka dhacay ama dabcan dadka halka kiamba ay ka dhiibteen uuna kasoo baxay xisbigii markaasi u d a iyadoo markaasi khilaafka xoogan ee ka dhex taagan xisbulxaakimka jublii ee markaasi siyaabo kala duwan loogu aaneeyey tan iyo markii heshiiskii ama cilaaqaadkii kala duwanaa ee markaasi uu burburay waxaa markaasi ka hadleen xildhibaano dhowr ah sida xildhibaankii hore oo dabcan xildhibaanka gaariise aadan bare ducaale oo markaasi sheegay in markaasi burburka iyo weliba structuralka ee xisbiga oo jubliy uu markaasi u dhintay oo markaasi iminkan noqonayso ee xisbi cusub oo markaasi iminkan horkacayo madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo u d a ee markaasi doonayaan in markaasi ay kugu soo baxaan doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonto sanada labada kun labaiy labaatanka waxaana durba markaasi imaaneysaa balse kalfadhee laakiin kulankii markaasi isniintii ay sameysteen waxaa markaasi ka warbixiyey oo warbixino fara badan markaasi dhan weliba ay laga dhegeysanaya guddigii markaasi doorashada markaasi loo xirsaaray in markaasi ololaha siyaasadda ee dhanka kiamba doorashadii ku-celiska ka dhacday xogta laga dhegeysanaya iyo sidii marka waxay u dhaceen iyo sababta markaasi xisbul xaakimka jubli halkaasi ugu soo bixi waayeen laakiin waxaa markaasi aanayntaasi iyo dhibaatada iyo culeysada kala duwan markaasi lagu aanayey habka markaasi siyaasadda ay isku rogrogeyso waxaana markaasi aanayntaasi sida markaasi uu sheegay xildhibaanka eldhaas aadan kaynaan waxa uu markaasi bartiisa facebooka ku qoray in markaas arrin markaasi manjinxaabin ah ama marin habaabin ah ee laga wado dhanka baraha bulshada ee markaasi lagu kicinayo sidoo kalena lagu wiiqaayo awoodda xisbiga xaakimka waxaa sidoo kale markaasi ay doonayaan kuwa markaas xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka in arrinta markaasi madaxweynaha uu soo fuligeliyo sidoo kalena uu soo celiyo cilaaqaadkii ama xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka iyadoo markaasi u eg sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faalooday ay ku tilmaamayaan in xisbiga markaasi u d a uu xidiideysanayo kuna xidiideysanayo halku markaasi madaxweynaha uu kasoo jeeday xuduntiisa sida dabcan ay ayaga markaasi hadalka u dhigayaan ee kiambu sida dabcan bartamaha dalka ayay ula jeedaane waxaana ay sidoo kale kulankooda shirarkooda markaasi ay ku muujiyeen sidii markaasi awood iyo quwad markaasi loogu yeelaha xisbulka xisbiga jubliy inkastoo dabcan dhinaca kale ay eedeynayaan sida markaasi ravel tuju iyo sidoo kale muraade waxay markaasi eedeyn dusha uga tuurayaan dabcan sida markaasi ay xisbiga u wadaan iyadoo markaasi ay sheegayaan in arrin qaldan ee markaasi madaxweynaha ay ka dhaadhicinayaan balse madaxweynaha oo keliya markaasi daacadnimadiisa uu muujinayo laakiin waxay ku tilmaameen ravel tuju xogayaha guud ee xisbiga jubliy iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa david muraade oo markaasi ay ku tilmaamayaan in markaasi yahay mid ay markaasi xisbiga ku burburanayaan sidoo kalena ay markaas sumcadiisa iyo weliba xiriirkooda wanaagsanaa dhammaan ay markaas doonayaan inay ku jaango dabcan ay meesha ka saaraan laakiin waa kuwa markaasi dhaliilada jeedinaya ee ka socdaan sida madaxweyne ku-xigeenka dhankiisa iyadoo saasi ay taagan tahay waxaa taasi haddana shakiga faraha badan keentay doorashadii waxaa markaasi uu leeyahay david muraade waxaa markaas dabcan uu aad u eedeynaya eedana markaas dusha uga tuuraya qaar ka mid a markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c sheegeen in hakad ay geliyeen dabcan codadkii ama tirandii markaasi halkaasi ka dhacaysay inkastoo john njuguna oo asaga sheegay in markaas wax isdabamarin ay ka jirto meelo qaar ah ee doorashada ay ka dhacaysay waxaana markaas statementka iminkan jubli ay qorayaan dabcan uu horkacay david muraade ayna markaasi ka codsanayaan guddiga markaasi doorashooyinka xuduudaha i e b c in dib eegis ay ku sameeyaan doorashada halkaasi ka dhacday iyo weliba in markaasi tiranka waa tirinta codadka in dib markaasi loogu eegay si markaasi looga raali noqdo ama guddiga uga raali noqdaan xisbiga markaasi jublii iyo kuwa markaasi dabcan horkacay dabcan ololihii siyaasadda kiyamba ka dhacaysay doorashada ku-celiska waxaana markaasi kulankooda uu ka dhacay sidoo kalena uu xaqiijiyey xogayaha guud ee dabcan ku-xigeenka david muraade oo markaasi doonaya in markaasi guushaasi ay raacday dabcan dhankooda dhigooda markaasi dabcan dhankooda ay markaasi raacday balse ay raaceen dhinaca markaasi u d a waxaana kulankooda markaasi ay ku yeesheen dabcan isniintii aynu soo dabcan isniintii aynu soo dhaafnay ayay kulan markaasi xarunta dhexe ee jubli ay ku yeesheen u d a oo markaasi injuguna wanjiko ku guuleystay dabcan oo waxaa markaasi uu helay tirar codadka marka halkaasi laga dhiibtay koob iyo labaatan kun toddoba boqol toddobaatan iyo saddex halka markaasi ninka xifaaltanka ololaha markaasi u dhexeeya ee karimin jama oo ka socda xisbiga jubli oo u helay asagana koob iyo labaatan kun laba boqol lixdan iyo saddex laakiin waxaa markaasi ay ku kala fogayeen oo keliya ilaa iyo shan boqol iyo toban markaasi cod ee markaasi farqiga u dhexeeya oo keli ah laakiin waxay qayli ka wadaan sida markaasi ay u dhacday iyo markaasi looga guulaystay iyadoo markaasi ololahooda siyaasadda ay wataan inkastoo qaar ka mid ah siyaasadda ee aad u dabcan dhaliilaha faraha badan ee kala duwan ay ku samaynayaan iyo weliba kala fogaanshaha markaasi xisbiga qudhooda ama dhexdooda soo dhexgalay ayaa haddana markaasi keenaysa in ololo dhexdooda markaasi ay ka dhex samaystaan sida xisbiga markaasi u d a oo markaasi isagana ay qayb ka tahay ama uu qayb u ka yahay xisbiga weyn ee jubli affiliated ayuu markaasi isagana ka yahay waana xisbiga jubli laakiin waxaa markaasi iminkan dadcan dabcan dadka ay fahmi laayihiin oo keliya ah, sababta markaasi keenaysa in cilaaqaadka iyo sidoo kale isfahamkii horaan markaasi xisbiga jubli ka dhex taagnaa iminkan sidoo kale usii burburaya sidoo kalena aad usii wiiqaya iyadoo markaasi kalsooni fara badanna ay luminayaan sida markaasi qaar ka mid ah khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda ee- ee ee markaasi dhalinayaan eena sheegayaan in markaasi kala fogaanshaha iyo weliba dadka taageerada markaasi aadka ugu muujin jiray oo markaasi uu- ay goosteen ama ay u goosteen dhanka markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa markaasi keliya ay ka yihiin af in markaasi xisbiga ay ka tirsan yihiin laakiin kuwa markaa ma ahan daacad u ah oo sidoo kale markaasi qayb markaa eh, dabcan doonayaan go-aanada markaasi kala duwan inay qayb ay kaga noqdaan Eh, siyaasadaha markaasi xisbiga uu markaasi fulinaya ee jubli waa sida markaasi qudhooda ay sheegayaan sida david muraade iyo xi- weliba xogayaha guud ee xisbiga jubli rafael tuju aadan keenan wehliye waa xis- dhanka xildhibaanka markaasi laga soo doortay eldas dhammaan waxay markaasi eedeyn kala duwan u jeedanayaan kuwa markaasi xisbiga ka tirsan haddana joon ay doonayaan in markaasi xisbiga ay markaasi been ay am, dabcan ay been kashaan sidoo kale ay burburiyaan halka sidoo kale qudhoodana dhinaca kale ee xisbiga markaasi een, dabcan waa xisbiga dhammaan ay ka wada tirsan yihiin inkastoo khilaafka iyo xoogan sidoo kale uu ka dhex jiro waxaana haddana markaasi ay u janjeeraan dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa markaas ayagana eh, dhaliil ay markaasi u jeedanaa kuwa hogaaminayo ay sheegayaan in markaasi ay doonayaan inay mak- eh, siyaasadda ay ka muquuqiyaan ama sidoo kale ay doonayaan in siyaasadooda eh, markaasi ay ku wiiqaan Eh, dhanka markaasi ay kaga tirsan yihiin xisbiga markaasi u d a xisbiga u d a ayaa markaasi la asaasay eh, ma- bilooyinka hore taasoo markaasi doonaya in ay markaasi gaashaan ay kaga dhigtaan sanadda labada kun laba iyo labaatanka sida markaasi uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka sida sidoo kale uu sheegay oo kaga hadlay markii doorashada markaasi kiambaa ee dhacda loogu dhawaaqana in markaasi njuguna uu ku guuleystay oo ka tirsana xisbiga u d a haddana waxaa markaasi ay noqonaysaa in markaasi loolanka uu u dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taas markii dambena qaar ka mid ah ay iska fogeeyeen kuna sheegeen in markaasi siyaasadda uu sidoo kale qayb u ka ahayn madaxweynaha dalka balse ay ahayd laba qof oo siyaasadda markaasi ay isku hayeen sida markaasi eh, ninka markaasi siyaasadiisa Ju- eh, njuguna wanjiku iyo sidoo kale ninka markaasi lagu magacaabo eh, karirin jama oo markaasi siyaasadda dabcan eh, tiro markaasi aad iskugu dhowna ay kala heleen u dhexaysana farqi keli ah eh, shan boqol iyo toban cod oo markaasi eh, dadka halkaasi ka dhibtay doorashadii halkaasi ka dhacday ee ku-celiska aheyd ee kiyamba ee countiga kiyambu dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaka arrimahaasaan kaga hadlaynaa iyadoo markaasi iminkan isfahan weyn isfahan aan weyn oo markaasi uu ka dhex taagan yahay xisbiga jublii taasoo markaasi mar hore soo bilaabatay ka bilaabatay labada kun iyo sideed iyo tobankii aqdabayaaqadeedi ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii labada kun iyo labaatankii ma ahayn markaasi kuwa sal eh, markaasi ballaaran ku taagan balse eh, u ekeyd in markaasi kuwa qaar in yar in yar uga goosanayaan markaasi lana lana safanayaan madax eh, dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi eh, dabcan daliil uga dhigaysa doorashada markaasi ku-celiska ee ka dhacday taasoo markaasi keentay in nijab weyn ay markaasi ama dharbaaxa xoogan ay soo gaartay inkastoo qaarkood ay aad isku dhaliileen guddigii markaasi loo saaray in markaasi olole xoogan ay ka sameeyaan eh, dabcan eh, countiga kiyambu iyo sidoo kale meesha doorashada ay ka dhacaysay eh, kiyamba oo markaasi sheegeen in markaasi xiriirkii iyo sidoo kale ololihii ay halkaasi ka gaabiyeen waxaa markaasi oo laga dhegaystay warbixin dhinacyo fara badan markaasi taabanaysay iyo sida markaasi ay guusha ay ku waayeen waxa keenay waxa sababay iyo weliba halka markaasi culeysyada ay ka yimaadeen halkaasi layskaga arinsanaya isniinta aynu soo dhaafinay waxaana hadda markaasi arrintan ay imaanaysa kadib markii een, keega oo kanini keega wuxuu u sheegay in xisbiga jubli uu markaasi u dhintay awoodiisa sidoo kale hoos u dhacday iyo sidoo kalena markaasi in markaasi la kala geenayo la kala qaadayo ay markaasi xubinna ay ka yihiin sida david muraade iyo rafael tuju waxaana markaasi iminkan ay qe- qeexayaan ay sheegayaan in markaasi haddii uu burburo sidoo kale sidaas uu ku- uu ku baaba'o ay qayb ay ka yihiin ayaga oo sidoo kale bal sumcadda iyo weliba wi- talo- talooyinkii markaasi xisbiga uu ku socon jiray go-aanadii markaasi ay dhammaan ay wada gaari jireen xitaa qaar oo sida markaasi xildhibaanka ah, dabcan senatarka elgeo markot kipchumba murkumen waxa uu sheegay kulamadii weliba kalfadhiyada markaasi xisbiga jubli u qabsan jiray in mar sidoo kale uu meesha u ka baxay keentana in markaasi qudhooda ay shirka- iska eh, dabcan farrimo ee isku dirs- isku diraan kadibna kulankooda oo keliya ay ku qabsadaan waxay markaasi dabcan madaxweynaha ku wargeliyaan habka ay wax u socdaan iyo sidoo kale eh, sida ay markaasi siyaasadda ay u socoto oo keliya markaasi madaxweynaha uu ku kalsoon yahay yagooyinka markaasi kala duwan ay kala hayaan sarsare hogaamiyaashaasi balse ay tahay mid markaasi sumcadda iyo weliba awooddii markaasi xisbiga uu ku tagana ay wiiqday haddaba sidoo kale sidee markaasi xisbiga awoodooda iyo sanada labada kun laba iyo labaatanka ay markaasi isku dabcan isku fahmi doonaan afgaradkooda iyo walab siyaasadooda ay markaasi iskugu jaangoon doontaa sidii markaasi xubin wanaag xubin weyn markaasi uga qayb qaadan lahayd siyaasadda labada kun iyo laba iyo labaatanka soo socoto dhegeysa doorashada guud ee wadanka ka dhici doonta dhegeystayaal iyagoo iminkan markaasi u muuqato in is-afaham waa xugan ay markaasi ka dhexayso qaar ayaa markaasi aad u dhaliilisan madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale xisbiga markaasi ka tirsan xisbiga waxaa markaasi heshiis markaasi wada gaareen labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo labada kun toddoba iyo tobankii heshiiskaasi waa labada doorashada markaasi u dambeysay ee xubin ay markaasi ka ahayeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto aan soo qabta dhegeystayaal mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta airtel shirkadda isgaarsiinta airtel waxaa markaasi war farxad leh u haysaa dadka markaasi ku dhaqan countiga marsaabit waxaa markaasi loo leeyahay in markaasi ay haystaan qadac xawaarihiisa aad u sarreeya ee markaasi ah four g airtel ayaa markaasi laga doonaya in markaasi saaxiibo iyo cilaaqaad wanaagsan markaasi ay la saxiixdaan ama sidoo kale ay la samaystaan dadka halkaasi ku dhaqan in badan markaasi ka caawanaye dhibaato fara badan ay ka haysatay dabcan arrimahooda ku aadan qadka culeysyo fara badan ay ka haysteen howlo fara badanna markaasi ay ku wiiqeen sidoo kalena ay fursada markaasi aad uweyn markaas ee ka luntay waana sida markaas shirkadda isgaarsiinta ee markaas iminkan ku xaqiijinaysa kuna sheegaysa in markaas baahiyadaasi iyo cabashooyinkaas ee ka xaqabtirtay sidoo kalena ay ku keentay qad markaas xabaarkiisa aad weyn aad u dheer waana qadka markaasi four g network oo dhammaan markaas marsaabid baahiyada markaas dabooli karo waa qad markaas wax walbo dhammaan aad ku baahiyada markaas kaga gudwo kaga kaftoomi karto waa qad markaasi baahi baahi in badan aad qabtay dhibaato fara badan aad haysatay imink ah ku haysatay uu kaaga uu kaaga xallin karo dhammaan waxa markaasi sidoo kale haddana uu kuusii ballaarinaya ganacsiga sidoo kalena fursado kala duwan uu kuu siinaya in markaasi aad ku ballaariso ganacsigaada shirkadda isgaarsiinta airtel countiga marsaabid oo dhamcan dhankaasi marsaabid waxaa markaasi ka mid ah meelaha ay shirkadda ay kuu geenayso sidoo kalena ay ka qabtirayso baahiyada kala duwan sida balisa bubisa marsaabit hill dhida galgalo kalaja koor laysamisil turbi kaminyoka sidoo kale waxaa ka mid ah dambala fajana telecom moyaale hiil huurhi north huur sololo walday turbi ayaa ka mid ah dhegeystal shirkadda isgaarsiinta airtel sida markaas ay doonayso iminkan inay baahiyadaada ee ka xaqabtirto sidoo kalena ay meel kaa saarto oo dhibaatada markaas culeysyada kala duwan oo markaas ay kaa dulfaaday dhegeystaan maantaba ku maaree noloshaada maantaba ku maaree noloshaada shirkadda isgaarsiinta airtel ku maaree noloshaada ayaan ku leeyahay shirkadda isgaarsiinta airtel wac lambarkan eber toddoba saddex saddex laba laba laba laba laba imailkana ku dir selbatna support at k at k at airtel dot airtel dot k dot com dhegeystayaal waxaad ku diraysaa lambarka waa qoraysa lambarkan ayaa wacaysaa eber toddoba saddex saddex saddex laba laba laba laba ama imailka ku dir selbatna support at k dot airtel dot com dot com si aad u hesho faahfaahin dhammaystiran airtel qadka telefoonka casriga ah u diyaargaro warkii sagaalkii subaxnimo fadma ibraahim dhawaatai idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari warkii ayaad soo dhegeysan iyo weliba qadarada iyo dheehyada idaacadda star f m ayaad si toosa u dhegeysanaysaan xaaladda dalkan dhegeystal barnaamijka diirada ku saarayna waa maalin arbaco ah ciid wanaagsan dhegeystal meel walba aad joogtaan waxaana saaka diirada ku saarayna kaga hadlaynaa isqabqabsiga markaasi ka dhex taagan xisbul- waa xisbulxaakimka jubilee oo iminka markaasi eedayn kala duwan isku jeedinayaan waxaana taasi markaasi keentay doorashadii markaasi ku-celiska ka dhacday kiyamba kauntiga kinyambu kiyambu waxaana markaasi xiisad fara badan ay ka dhalisay doorashadaasi una muuqatay u ekeyd markaasi mid ah ololaheeda siyaasadeeda markaasi in badan markaasi laga dhowr sugay laakiin gabagabadii markaasi soo gaartay kuna ee, doorashada markaasi halkaasi ka dhacday guusha markaasi ay ka ra- ay ru- ku raacday madax markaasi waa xisbiga markaasi u d a warkaca madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto xisbiga markaasi jubilee oo markaasi qaylidhaan markaasi ba-aan ka waday dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta laakiin sidii xitaa wargeyska markaasi the daily nation uu ku warramayo uu ku qoray waxa uu qorayaa markaasi uu leeyahay waa cidda cidda markaasi madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka eh, markaasi hogga ku ridayso ama hogga ku ridayo waxaa markaasi ay soo qateen oo ku- ay ku dhig- ay markaasi ku qorayaan ay leeyihiin deputy president ama D- william ruto ditches u- u- uhuru aan raila odinga dabcan oo lala jeedo in markaasi oo oo la jeedo hog in markaasi uu ku ridayo dabcan siyaasadda markaasi kala duwan oo lala hadlayo loola jeedo idan markaasi eedeyntana markaasi dusha ay kaga dhacayso xisbiga markaasi jubilee ee markaasi dhalilo fara badan ay u jeedinayaan dadka markaasi hogaanka u halkaasi sidoo kale maamulka u hayo balse waxay markaasi u muuqataa sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda ay qorayaan sheegayaan tilmaamayaan ay leeyihiin markaasi iminkan in markaasi gub- dabcan jubilee ay dareentay in markaasi culayso fara badan ay haysato balse ee mid mar hore soo bilaabatay tani markii cilaaqaadkii xa- iyo xiriirkii markaasi iyo mugmad- mugdi- mugdimadow uu soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaa markaasi waagaasi loo kala saftay sida kale ewakai kitanga tanga inkastoo imikan taasi la bedelay mowqifkaasi waxaa markaasi loo jehisay markaasi xisbiyo kala duwan oo la samaystay sidoo kalena qayb markaasi kaga ah xisbul xaakimka jubilee waana xisbi markaasi u d a kulan markaasi ay yeesheen ama kulankii markaasi ay yeesheen isniintii waxa markaasi ay kaga arrinsadeen habka markaasi xisbiga iyo sidoo kale eele- eede- eedeemaha iyo dhaliilaha faraha badan markaasi loo jeedinayo qaarkood markaasi sidoo kale qu- iska- ee- ay ka dhex jeedinayaan xisbiga gudihiisa xisbiga ayaa markaasi sheegeen in markaasi cago weyn uu ku- uu ku- ee, ballaaran ama sal ballaaran uusan ku fadhinin laga yaabana markaasi sanadaha sida markaasi ku tilmaamay in sanada soo socda labada kun laba iyo labaatanka markaasi uu fursad fara badan ama fursad aad u weyn uu lumin doono xisbiga marka ayaa markaasi dhaliil fara badan ay ku tilmaameen kuna sheegeen in markaasi cilaaqaadkii iyo waxyaalihii wanaaga marka wanaaga dabcan ka dhex dhexeeyay shakhsiyaadka markaasi ka wada tirsanaa in markaasi hoos weyn ama hoos udhac weyn uu ku imaaday kalsoonidii iyo weliba sida qaal markaasi ku sheegaya ayaa markaasi lumay sida xitaa markaasi uu ku qoray xildhibaanka markaasi ceeldaas laga soo doortay aadan keenan wehliye ravel tuuji ayaa markaasi farta lagu fiiqaya sidoo kale ee ku-xigeenkiisa ah david muraade iyo weliba kuwa markaasi u xilsaaran qaabka istaraatiijiyadeed ee doorashooyinka ku- dabcan doorashooyinka waddanka u xilsaaran ee markaasi xisbiga markaasi hogaaminaya ama xisbiga markaasi ay qayb ay ka yihiin ee markaasi ay fursado fara badan ay lumiyeen kadib oo ololaha halkaasi laga doonay inay sameeyeen aysan ka sameyn sidii ballaarnaa ah loo doonaya in looga sameeyo sida markaasi xisbiga u d ay sameeyeen waxaa markaasi ay eedeyn kala duwan isku jeedinayaan tee keentana in markaasi ay soo shacbaxdo dulduladii- duldulalaha faraha badana ee horaan markaasi ka dhexdhiciyay balse ay ahayd mid markaasi qarsooneyd balse ay markaasi ahayd doorashadii markaasi ka dhacday ee ku-celiska aheyd ee kiyambaa ee daha markaasi ay ka fu- ay ka rogtay ama daha markaasi ay ka fayday halkii weliba meesha markaasi ay kala taagan yihiin xisbiga markaasi loolanka markaasi ka ka dhexeey waa hal xisbi markaasi oo markaasan sii kala go'ay haddaba dhegayste ma hadda ay markaasi u muuqataa in markaasi eedeemahooda dhal- iyo dhaliilahooda markaasi ay soo shaabaxayso mise maxay ahayd mid marka hore dhimatay xisbiga markaasi jubilee kuwa markaasi u xilsaaran sidee markaasi warbixinta guddida marka dabcan warbixinta ugu gudbiyaan madaxweynaha ma tahay mid markaasi saxan waa sida markaasi qaar ay sheegayaan in markaasi ay ka dhaadhicinaan arrin markaasi aan saxsanayn madaxweynaha dalka uu marka- balse u u muuqata mid markaas uu ka ma- uu ka madax bannaan yahay habkii markaasi siyaasadda u socotay ay ku rogrogayaan xisbulxaakimka jubilee kuwa markaasi lagu aaminsaday waxay dabcan oo la jeedaan ay farta ku fiiqayaan xogayaha guud ee xisbiga jubilee rabel tuju iyo sidoo kale david maraage xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale waxau markaas tilmaamaya in xisbiga jubilee mar hore uu dhintay ee dabcan ee dabcan mar hore markaasi sidii laga rabay uu ka soo bixi waaye keentana markaasi in cilaaqaadkii iyo xaligi wanaagsana markaasi qaar ay xisbiga markaasi ka tirsana ay niyada ka goosteen balse keli magac ay kaga joogaan ee markaasi ay kugu soo tartameen ama ay kaga soo tartameen sanadihii markaasi labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii heshiisyadii markaasi xisbiga jubilee dhexmaray iyo weliba kuwa markaasi xubinta ka ahaa kuwa imikan kala go-e ee markaasi horaan ka wada tirsanaa xisbiga jubilee oo inayd markaasi hal seef oo keliya inay ku wada dagaalamayeen labada kun saddex iyo tobankii iyo waliba labada kun toddoba iyo tobankii laakiin waxaa imikan garan laayihiin cidda markaas hogaanka u qaban doonto labada kun toddoba iyo tob- ah, labada kun laba iyo labaatanka inkastoo markaasi xisbi markaasi uu ka soo dhex as- asmay ama sidoo kale uu ka soo dhex abuurmay ee ah xisbiga markaasi u d a inkastoo markaasi lagu dhaliila sidoo kale lagu sheegay in gadaal uu ka wada madaxweyne ku-xigeenka dalka weli wartood uuna sheegay in markaasi suurtagalnimada uu kaga dhigan doono Ay, ama ay u noqon doonto in markaas gaashaan kaga dhin- kaga dhigan doono haddii markaas xisbiga jubilee ee markaasi hadal fara badan ama sheeko fara badan u keenaan uuna markaasi kaga weecan doono una tartam kuna kuna kunana tartami doono door doorashada soo socota labada kun laba iyo labaatanka xisbiga markaasi u d a sida markaasi xitaa aadan barre ducaale madaxa aqlibadda baar oo dabcan madaxa hore ee aqlibadda baarlamaanka ah majority leader aadan barre oo dabcan horaan uu hadda ma ahan in markaas asaga uu sheegay ay tahay markaas iminkan in hal baabuur oo keliya la wada saaran yahay waana xisbiga markaas u d a qaab marka dabcan uu ku sheegaya soo markaas ku sugnaa gaariisa aadan bare sidoo kale wuxuu sheegay dabcan doorashada markaasi ku-celiska kiambaa ka dhacday inay markaasi ay ahayd marka- inay udhexaysay xisbiga dabcan us- eh, xisbiga markaasi u d a uu ku guulaysan john njuguna oo iyo sidoo kale dhink- dhigiisa dhanka ka socda xisbiga jubilee karirin jama in markaasi ahayd mid markaasi saaxiibtinimada doorashadaasi ay ku dhacaysay laakiin xisbiga jubilee ay qaadatay qaybna markaas uu oo dabcan xisbiga u d a uu ay qaadatay balse xisbiga u d a markaasi in qayb markaas affiliated party uu qayb uu kaga yahay xisbul xaakimka jubilee laakiin siyaasadda ayaa markaas dhan kale loo rogrogay lana tilmaamay laguna sheegay in markaasi ay u dhexayso madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa inkastoo markaasi taashi taasi gaashaanka loo duruuray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uu sheegay mar uu ku sugnaa halkaasi waxa uu tilmaamay sheegana qeexayna uu sheegay in markaasi doorashada halkaasi ka dhacday ay tahay mid markaasi ay u dhexaysay doora dabcan xisbiga markaasi iminkan talaada haya iyo sidoo kale midda mustaqbalka waatan markaas hadalka hadalhaynta faraha badan dhalisay midda mustaqbalka wuxuu lala jeedo dabcan xisbiga u d a ula jeeday uu muuqatay mar markaasi u eg sidoo kalena u janjeera dhankiisa in markaasi uu ka- u eg u caddahay in markaasi kaga bixi doono balse uu keliya kuga doonaya inuu ku dhammaysto wakhtigiisa jegadiisa xilka iyo xisbiga markaasi dhammaan ay ku soo wada galeen ee xisbiga markaasi jubilee qorshihiisa istaraatiijiyadeed ayaa markaasi qaar ku tilmaamayaan inuu markaasi iminkan doonayn inuu ka hor dhaco madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto balse wuxuu adeegsanayaa qaab markaasi siyaasadeed ee markaasi keeni karaysa sida xitaa wargeyska the standard uu qoray oo markaasi faallo dheer uu ka qoray madaxweynaha oo ay ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale xisbiga markaasi jubilee faraaruqa tafaraaruqa markaasi soo kala dhexgalay balse u eg mid markaasi iminkan ay dareemayaan oo ay u ekeen mid horaan markaasi aysan dareensaneen waxaana markaasi la dare- oo- dabcan sida ay qorayaan ay d- dabcan dareensiiyey dabcan dareensiisay doorashada ku-celiska halkaasi ka dhacday idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadadka telefoonada idaacadda haddii aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan war farxad bay shirkadda isgaarsiinta eetel ku keentay waana adeega markaas xawligiisa si dheer markaas uu ku gaaraa meel weliba ah guud ahaan markaas marsaabit meel walba ku sugan tahay network olobad marsaabit ay ku leedahay shirkadda isgaarsiinta eetel 4 g qadka markaasi casriga ah qadka markaasi baahi weliba kaa kaa- kaa qabtirayo kaa daboolayo sidoo kale kaa shaafinaya in badan wax markaasi dhibaato ka haysatay iminkan lagaa qaaday si- ama lagaa dulqaaday waxaana markaasi kaa dulqaatay shirkadda isgaarsiinta saf- airtel dhegaystayaal airtel sidoo kale waxay markaas u keentay sidoo kale ku ballaarin kartaa in ganacsigaa sidoo kale ay sii laba jibaarto Ah, sidoo kale fursad markaasi ganacsi ay kuu siisonto haddii aad ku sugan tahay dhanka baliisa bubisa haddaad ku sugan tahay haddii aad ku sugan tahay marsabit hill haddii aad sidoo kale ku sugan tahay diida galgalo haddii aad ku sugan tahay sida kalaja koor haddaad ku sugan tahay laysamis hiil haddaad ku sugan tahay turbi kambinyoka dambala fajana telecom moyaale hiil huur hiil north huur saloolo walda iyo turbi haddii aad ku sugan tahay iminkan markaasi dabcan uma malaynaya inay dhibaatay markaasi dhanka qadka ay ka haysato ilaan qadka markaasi waa lagaa dhisay dhanka networka dhammaan dhanka dadka markaasi ku sugan marsaabic fursadda markaasi kusii labajibaara sidoo kale fursad markaasi ganacsi ka hel halkaasi shirkadda isgaarsiinta airtel ee kuu keentay kumaaree noloshaada shirkadda isgaarsiinta airtel wac lambarka eber toddoba saddex saddex saddex laba laba laba laba ama imailka sidoo kale countersel batna support at k airtel com waxaad ku diraysaa sales partner support waa sales partner support at k airtel com si aad u hesho faahfaahin dhammaystiran airtel qadka telefoonka casriga ah waatay weli idaacaddi star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ayaa dhegeysanaysaan dhegeysal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm ayaa dhegeysanaysaan xaaladda dalkan dhegeystal barnaamijka ku eegeyna saaka iyadoo markaasi aan arkayno ama sidoo kale diiradda ku saaraynay bal cilaaqaadka iyo xilli markaasi kala geeyey iminka sidoo kale doorashada ku-celiska kiyaambaa ka dhacday waddanka ama kiyaambuu ka dhacday ee markaasi xisbulxaakimka markaasi dareensiisay in markaasi tafaraaruq xoogan markaasu ka dhex jiro culeysyada markaasi ka taagan xisbiga jubilee ma tahay dhegeysta mid dabcan ku keentay in markaas iminkana ay isgartaan doorashada ku-celiska ah kiyaambaa ka dhacday guushana raacday xisbiga u d a in markaas xisbiga jubilee markaasi u dhintay waa sida markaasi qaar ay qabaan halka sidoo kale qaarna ay difaacayaan rafael tuuju waxa uu difaacayaa halka kibjumba murkumeen iyo sidoo kale xildhibaanka gaarisa aadan barre ee ducaale ay ku tilmaameen in xisbiga jubilee mar hore u dhintay halka aadan keenaanna uu sheegaya in markaasi arrin markaasi been abuur ah mala awaal ahay markaasi in lagu wada baraha bulshada laakiin xisbiga markaasi in caga markaasi caga markaasi culus inuu ku taagan yahay inkastoo qaar markaasi ay ku tilmaamayaan in xisbiga xisbi- xisbiga markaasi jubilee burburkiisa mar hore markaasi laga shaqeeyey haddaba doolashada markaasi kuceliska kiyaambaa ka dhacday miyay markaasi doonayaan inay ceebta markaas iskaga qariyaan maxaana kenya- keenaya markaasi dhaliilaha iyo arrimaha markaasi laiskugu jeedinaya iyo weliba qaar ka mid a shakhsiyaadka markaasi xisbiga jubilee ka tirsan ee markaasi doonaya in markaasi madaxweynaha uu soo celiyo madaxweyne ku-xigeenka cilaaqaadkii iyo weliba heshiisyadii markaasi horaan ka dhexeeyey si markaasi ca- cago ballaaran iyo weliba awood uu markaasi u siiya xisbiga jubilee eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka telefoonada sida tooska ah ay dhegaystayaasha markaasi fikirkooda aragtida markaasi kaga dhiman karayaan qaar ayaa markaasi qabaan xisbiga markaasi in uu keliya uu markaasi ku badbaadi karo in markaasi la soo celiyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale in cilaaqaad wanaagsan markaasi la wada saxiixdo ee markaasi waxyaalihii hore markaasi laga gudbo inkastoo markaasi ay adag tahay hadda markaasi xisbi kale markaasi dhinac kale uu ka duulayo xisbiga markaasi u d a khadka telefoonka dhegeysaa ugu hore haddaan fursadda sii uu ka baxay dhegeystaas waan ka xumahay dib usoo beegsaan leeyahay xeegaha kale khadka telefoonka ku jira walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa ku salaama saaxiib marka hore shukran
waa sharmaaye haye
waxaa la xisbiga u d aada
waan ka xumahay ma- dhegeystaasi waa sharma mahad inkastoo khadka telefoonka uu ka baxay xiigaha kale khadkan siinaya fikirkiisa aragtidiisa walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ducaale bambaasa ducaale haye
maxaa layidhi kaleynaya juura atishi kombe maaji kukuya haye
marka ninkan ruto mhm
ha iska budbuudo meeshan laba leex baa hasa- raila iyo uhuru laakiin waxay leeyihiin hadda qaar jubilee ay leeyihiin dib ha loo soo celiyo madaxweynaha ma so- madaxweyne ku-xigeenka ma socon karo la-aantiisa
Eh, ma- markaa dib uu noqonaya mara jaamac cusub uu la bixi hadduu jaamaca uu la bixin celiskiisa waa hagaagi lahayd weli weli waa qayb bay jaamaga weli qayb bay ayay ka tahay xisbiga een, xisbi iminka tala- talada haya ee jubilee
waxaa jira wax madax biyaha uu kaga ceshanaya ma ogi midda mid mid jirta ma aha haye dadkana ilmo ma oo wax ilnaha loo xiraayo ma aha
aad iyo aad markaas marka kiyamba dhaar keeti kiyamba u qaatay aha laba nin oo isku qabiil ah tagni aha
marka arrinta ciyaarna waa geli dambaali waxaan waa inay la tigsigay hor aad iyo aad
laba nin oo libaax baa hasaa rayla iyo uhuru baa hasaa aha yaa isla socdaan aad iyo aad
siyaasada markii la yaabaya rayla lamba one uhuru baa soo raaca aha
lamber three waa ruto aad iyo aad kaba sanba waa lamba four aha
marka ninkan ha iska boodbooyo qolada la taagataanga baa la dhahaa haye hadda ha iska wareegayaan baa qaar mida uu qiil ka dhiganay laakiin siyaasada waa dambaysaa madax biyaha kacishada haye
warka waa loo xidhi aad baad umahadsan tahay waa dhankaas iyo mombasa ducaale dhegeystaha kale khadka telefoonka waa so- waa tahay walaal soo dhowow
oo bakadow aad iyo aad waa aniga soo noqday aha waxaan dhihi lahaa horta xisbiga jubilee waa u dhamaato waa calankiisa oo dumtoodhe aha awood uu ka saarba xisbiga u d ada hadda maaragta deegaana hadda aan joognaba meelo qaar aan ku arkayaba dad iska wataba mhm oo yacni fanaadaha iyo calanka already waa lagu bilaabay macnaha advertisementka lagu bilaabay haysiintii haye soo meelo badan oo gaarsiisan jubilee marka dee hali yaraa ay dawladda intii lagu oo lagu qabtay oo ku celiska ahaada ay horumarkii ka yar esubiyen ay macnaha ay- ay ku nalaaloonayeen oo maaragtay waxay leeyihin sanadka dambe wax la hor taagan ma lahane mhm marka de madaxweynaha waxaa waye waa u dhamaatay raila hadduu uh, madax raadinaya haddii kaleba marka waxaa waye waa waanu hambaliyana u d i mar walba meel ay joogaan
aad iyo aad adigana ku salamaday muanaska aad baad mahadsan tahay dhegeystahaasi waa sharma qadka telefoonka oo uu ku mahadsan yahay sida wanaagsan markaasi dhegeystayaasha ay uga qayb qaateen waana dhegeystayaasha eh, sida ducaale mombasa iyo sidoo kale sharma mahad oo dhanka wajeer markaasi fikirkooda aragtidooda markaasi ka dhibana barnaamijka haddaba sidoo kale sidee markaas imikan miyay dareemeen doorashada markaasi ku-celiska ka dhacday kiyamba in waxyaalo fara badan ay markaasi ay qaldan yihiin sidoo kalena xisbiga markaasi uu ku burburay sidoo kalena ay mar hore markaasi xisbi dhintay uu yahay sida markaasi ay ku sheegayaan qaar ka mid a kipchumba murkumen ay sidoo kale een, xildhibaanka sidoo kale een, dabcan waa- eh, dabcan waa xildhibaanka marka waa senatarka markaas elgoya marakeed kipchumba murkumen balse waxay markaas iminkan qi- een, leeyahay eh, in markaasi sumcaddii iyo weliba wanaagii markaasi xisbiga markaasi dhammaan ay ka wada dhexeeyey marka hore ay markaasi dhintay laakiin iminkan waxay markaasi r- eh, rajeynayaan sidoo kale ay qabaan inkastoo eh, sidoo kale madaxa ay markaasi eh, biyaha ka ceshanaya leeyihiin eh, qa- qaar ka mid a dhanka siyaasadda ee sida qaar ay darsayaan iminkan ayaa dareenka markaasi soo bixinaya xisbiga ay sidoo kale farta iskugu fiiqayaan dadkii weliba guddiga loo saaray in markaasi olole ballaaran ay ka sameeyeen doorashadii ku-celiska ka dhacday kiamba laakiin waa ay, eh, fadhi markaasi warbixin laga dhageystay oo isniintii ay yeesheen jubilee waxay markaasi waxyaala fara badan ay ka soo saareen sheegeenna in markaasi ay doonayaan in guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c dib ay ugu noqon doonto ama dib looga co- ay uga codsan doonaan ee dib u- it- u tiris ay ku sameyso doorashada sida halkaasi ka dhacday ee kiamba iyo weliba cidda markaasi guusha raactay laakiin waxay markaas sida david maraad ay u aaminsan yahay waa dhinac markaasi dhanka u j- uu u jajeero madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ee sidoo kalena uu ku-xigeenka xisbiga jubilee uu leeyahay waxaan aaminsannahay in markaas in anaga ku guulaysano doorashada halkaasi ka dhacday kiyamba maxaa ka jira dadka qaarna leh xisbiga ka tirsan in markaasi madaxweynaha dib loo soo celiyo oo sidoo kale cilaaqaadka la hagaajiyo lasii ballaariyo oo sidoo kale xir- xiriiro waa xididada weyn markaasi loogu dhiso xisbiga jubilee ma suurtagal bay u noqonaysaa dhegeystayaal qadka telefoonka dhegeystaha ku jiro walaal waan ku salaamaya You have received a reverse.
waan ka xumay dhegeystaha kale qadka walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
iskaasan waa idin salaamay dhammaan شكرا
waa cagmad iraamo أها
Ee, barnaamijka daanqaad ka qaato مهم.
Ee, arrimahan laga hadlayo xisbiga u iyo u d a iyo jubilee أها
jubilee horta waa tagtay هذه ياد
Ee, waxaana yeela kala aragti duunaanta ku jirto mo- ku jirto siyaasiyiinta أها
Ee, wax walbana wakti ay leeyihiin waktigeeda xoog ay kusoo qaadatay أها
xoog iyo isku duubnaan iyo kalsooni ay kusoo qaadatay أها
kalsoonidii waa soo dhammaatay هذه ياد
daacadnimo hadda xisbiga dhexdiisa ka jirtana ma laha هيا
madaxweynaha daacad uma aha xisbiga sababtoo ah nimankii la soo shaqeeyey oo laba jeer soo dhisay twenty thirteen seventeen soo dhisay oo la saxeexday rayla oo la saxeexday heshiis هيا
inuu soo dhiso twenty twenty twenty twenty two xisbiga wixii tartami lahaa wuxuu ka rabaa oo talada ku dhejin lahaa wuxuu ka rabaa o d m أها
jubilee waxaan u arkaa xisbigii kaanuu la dhihi jiro tegi jira oo kale inay tegi doonto twenty twenty two هذه ياد
kala arki duunaanta siyaasiyiinta xoogooda waa ku kala qaybsan yihiin jubilee sidii loogu juri lahaa مهم.
nin walbana waktigan u haysto jagada u haysto inuu dhamaysto ka dambeeya sidii oo u d a cag ugu yeelan lahaa uu ku talagelayaa هذه ياد
marka xanjadba gidaarka dii lagu dhejiyo maray dhacdaa صح
Ee, jubilee waktigeeda inuu dhammaadaan aad u qaybaya Magaca- Sababtoo ah isku halayn weyn meesha meesha ma taallo مقعد يا حسوسي
maxamuud aalidaan raamo naanasheeda waa cag ma dhige ما شاء الله محمود أد بعض ما صنت يا ساحب
walaal waan ku salaamay aad uad maadsantahay si qurux badan baa dhegeystahaasi uga qayb qaatay weliba fikirkiisa aragtidiisa meelo fara badan ayuu markaas taabtay qadka telefoonka xigaha ayaa markaas fursadda siinaya dhegeystaha iminka soo dhow walaal magacaaga
alo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa maxamed nuur abubakar shaaca masalaani maxamed nuur haye
ciid wanaagsan aad leedahay ciid wa- ciid wanaagsan maxamed nuur oo sidoo kale kaar baa kuu yaala ilaa haddana maad qaadanin ma garanayo sababto
haye haye u- u soco haye u u dhaadhac barnaamijka
em, haddana aan barnaamijka u qa- aan u dhaadhacoti horta waxaa u dheh aha asbaacilka wuxuu dhaha aha
en, umulisada ha caynin aha adigoo dhalma bixin haye yani waxaa eh, jubilee horta ayadaa dhibka o dhan waxaa waaye en, waxaa u maleeya mar waxda hosaa la socotay en, majority leadergi eh, en, oo nin siyaasi rucada aha oo hadii dad badan oo ku xirnaa oo si eh, aadan bare ay ay si ay iska bixiyeen sidoo kale waxay eh, meesha ka saareen eh, onesmas kipchumba murkumen eh, oo asagana ahaa majority leadergi eh, sanadka bahash eh, eh, senate aha Eh, sidoo kale eh, susan kiiga oo nakuru gobonaya senat ayada iyadana ay- sidii ay iska haddana mar kale waxay soo geliyeen eh, irungu kangata muranga Ah.
dad badan oo ku xirnaa oo siyaasiyaal oo maaragtay yay si eh, sharci darre ay ku bixiyeen oo hadee ayagoo xirdi ku biiraya sama garan aad iyo aad
horta markaas en, ayagoo dhalma bixin horta s- yac- ay dadkii oo garabka u ahaa oo hadee udub dhaxaadka ahaas eh, jubilee ay iska bixiyeen ma garan mhm
marka horta taas ceeb weyn u keentay horta jubilee aad iyo aad marka ani jubilee waxaa u arkaa horta inay dhimatay een eh, hadda haddii ay isdaba qaban doontona waxaa u arkaa inay ninkan Rafa- rafael tuju mhm secretary general mhm iyo david marawe aad iyo aad inay maaragtay iska iska bixiyaan aha sababtoo labada nin a aniga maamul xumi iyo naceeb aan u arkaa aad iyo aad iyo maaragtay inay ayaga dadka dhan eh, eh, ay si gaara maaragtay aha
marka niyahow aniga waxaa u arkaa jubilee horta inay aqal la furo uu yahay oo la kala oo- ma garad aad iyo aad Eh, doorashada hadda soo socotana wallahi uma arki sababta waxaa odinga laftirkiisa ayaa waxa u dhahay litmas paper ayuu yahay masambweni inaad ka xasuusato mooyi aad iyo aad iyo aad iyo aad Yani, wa- waa waxaan ku xab wuxuu dhahay waa cabirkii doorashada kale ay noo noqonaysaa u dhahay mhm intuu dhahay dhan xabad la reebin oo ay reeyin ma jirto jubilee waxaa ka reynaya un u d a Hmm.
dadkuutaynaa oo soo ma garan aad iyo aad marka taa waxaad dareemi kartaa eh, culeyskii hadda saarnaa jubilee iyo en, yacni kalsooni la-aantii horaan kalsooni la-aantii kalsoonigooda shacabka kala laabtay ee ayagii dhexdooda oo isku kalsooneen ee waa aragta hadda ayaga dhexdooda is eedeynayaan maaragtay Mhm.
marka aniyo sidaasaa jirta aniga waxaan u arkaa aniyo jubilee united un akhala fura sababto waxaa lade sidaan hore u sheegay tukane mkunga angali adigoo dhalmadu wada acayn umilisada Ee, dad- Ayagaa dadkii u- u dhexdhexaad u ahaa oo udub dhexaad u ahaa oo tiir tiir dhexaad u ahaa ee isku direen aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay saaxib maxamed nuur ayaa ti kaarki nambarkayga waa hay insha allah lambarkaada banay inkastoo fariinta gaaban aysan shaqeyn laakiin dad badan eh, sida een, waxaa ka mid ah cusmaan ifo iyo sidoo kale dad aad u tiro badan ayaa maqlay aan- aan arkaya iyo sidoo kale mukhtaar meeru een, waxaa kaloo ka mid ah dhegeystayaasha qaar eh, in markaasi ay kaarkaasi aysan markaasi helin badinkooda inkastoo fariinta ga- eh, fariinta gaaban aysan shaqeyneynin baadidoon ayaa ka mid ah iyo sidoo kale cusmaan dhegeystayaashaasaan filaya in ay markaa qeyb ay ka yihiin inta markaasi kaararka helin Eh, laakiin kaarkaas waa kan markaasi barnaamijka eh, s- markaas isniin ilaa iyo jimca dhegeystayaasha aan ku siino hadduu eebaa raalli ka noqdo in dhegeystayaas waxaan leeyahay haddii aad lambarkeeda he- aad heli karayso fadlan eh, dabcan soo qaado kadibna isoo wac ama fariin ga- fa- ama s m s isoo qor igu dheh waa yuusuf ama hiblow hiblow een, dabcan kaarkaan u baahanahay markaas ayaan kusoo wacay hadduu eebaa raalli ka noqdo waa maxamed nuur dhegeystayaas u mahadsan yahay dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada ayaa markaasi siinaya dhegeysta walaal soo dhowo magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu عيد مبارك waa kaa qaad walaal magacaad ciid wanaagsan
انا ادفل رداب magaca
ام ام ادفل رداب m m hay m m
ني هون كوكيو mm
جبري لغو جبري لغو شيء واحد سوق كان يقرو aye
نفس او دي ام يهور Mhm.
من ان كوشيو مثل
qadkii m m m m qadkii baa kaa go-aya qadkii aa- aad buu kaaga go-aya qadka
الو waan ku من maq قشا aad iyo aad waan ku maqlayaa
وحن كداي حدينا هذيك رطو روتو ولا ما تصيب نص حال haye
روتو كيسس بن بويا لا محكمه haye
horta waxaa laga yaabaa inuu soo gudbo security aha
midda labaad sababtaleet wax la idaa ka jiraayo kursigaas Mhm.
haba yaraatee ma jirto aha kikuyada kikuyu waa ciyaalsinaysaa ruto aad iyo aad
wakti ay ka dhumanayaan mhm
waxaan obaal inuu raila noqonayo madaxweynaha dambe haye
marka waxaan u d l lagu leeyahay waa wax haddana la cascasa nafaas baa la siinayaa boqon boqon ruto baa lacag laga yareyn rabaa doorashada weynay gaartay kikuyu hal meelan bay maaragtay u foogaranaysaa aha kikuyu jeedada isqabsatan raacidan baa soo geli doonaan laakiin iminkan waxaa eh, isbedel laakiin iminkan kikuyu howlahaas maba taagno arrinta waxay taagan tahay eh, sidii iminkan xisbiga lagu soo nooleyn lahaa xisbu xaakimka jubilee oo sidoo kale asagana dib loogu soo celin lahaa wadahadal loo sameyn lahaa iminkanna waxaa leeyahay waxaa keentay ininkan is inay- inay isdareemaan doorashada ku-celiska kiyanbaa ka dhacday
deegaan ku sheeg waxbana waxaana kama jirin doorashadaas jirto haye aad waa la xada doorashada waa la ogid nin kasta way koo dheh aada iyo aad
marka doorasho la twenty twenty two waa la kala bixi runta mhm waxaanan jeclahay runta waa inuu soo geli doono ballot forever aada iyo aad
marka waxaan jeclahay kenya inay garanayso waxay subanayso aada iyo aad
ruto wuxuu ku subiyey kenya waa la garanayaa aha
nin kastoo rikoortiisa yaalaa mhm
kikuyuna ma ogolo kenya in lagu ciyaaray kikuyu wax kuta kenyada aad ba- aad aad baad umahadsan tahay m m dadaab eh, waa m m dadaab dhegeystaasi wuu mahadsan yahay shukran ayaan leeyahay Eh, fikirkiisa iyo aragtidiisa saliimka markaasi barnaamijka fikir oo dabcan uga dhiibtay waan uga mahad celinaya dhammaan dhegeystayaasha meel walba joogaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan arrimaha siyaasadda ah maalin arbaco ah oo sidoo kale aan diiradda ku saarayno iyo sidoo kale sida xisbiga markaasi jubilee ay imikan cagaheeda markale dib ugu soo istaagna sidoo kale waxaalaha markaasi madmadowga muddadii u dambeysay ka dhex taagneyd markaasi meesha looga saari lahaa waxaana markaasi qaar ka mid ah khubarada dhanka siyaasadda goorfeeyo maf ka faalooday leeyihiin waxay markaasi isdareemeen doorashada markaasi ku-celiska wadanka markaasi ee dabcan ka dhacda dhankaasi kiyamba oo markaasi xisbiga u d a uu kusoo qaatay ama kusoo baxay oo markaasi xu- eh, dabcan xulufooyinkii qeyb labada dhinac ka ahaa ee halkaas ay ku hardamayeen oo xulafada markaasi madaxweynaha dalka oo jubilee markaasi ka socday iyo xulafada markaasi u d a iyo markaasi ololo xoogan halkaasi ka waday inkastoo markaasi xisbiga jubilee ee ololaha dhankaasi kiyamba ka wadeen lagu dhaliilayo in markaasi een ololo xoogan oo ballaaran aysan ka wadin dhankaasi waana meesha markaasi xudunta madaxweynaha ama halka uu kasoo jeeda madaxweynaha dhegeystayaal laakiin waxaa markaas iminkan ay raadinayaan xalka keliya sidoo kale dib loogu soo celin lahaa oo loogu solooneyn lahaa in xisbiga mar kale oo kalsoonidii iyo wada- wadajirkii markaas dib loogu soo celin lahaa qaybna markaas oo keliya uusan kas uu ku socon karin haddii uu markaas uu ka maqan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qadka telefoonkaad ku jirtaa
Hello, assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowow
Waan dhawahay, marhaba, marhaba, salaam.
Ma- maryan haye aada umaasan tahay gabadhaasi malaal magacaaga soo dhowow
Hello.
Oks.
Assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Bakada waa ku salaamay ciid wanaagsan.
ciid ciid ciid wanaagsan
Eh, Axmed cali raam waan joogaa.
mhm
Barnaamij ku kala gala.
mhm axmed raamo
Ah, Axmed cali raam waaye.
mhm
Marka waxa la horta niyo waxa guriga banjeel hortiisa ay dhintaan maqas.
haye
marka waxaan dadkan siyaasa un baa kala geeyay inta badan waxa la isku waxa maaragtay la isku lahay waa un siyaasada ma marka waxaan leeyahay aniga qaana tariifkan waa u dhamaatay ayay la tahay maxaa u dhammaaday
iyodl haye
marka waxa jubilee waa u dhamaatay naada marka dadka siyaasadda ma kala geysay marka waana ku salaama aad baad umaasan tahay shukran ayaan leeyahay dhegeystaasi Eh, waa mahadsan tahay saaxib siyaasad oo kelima ayaa kala geyso ayuu leeyahay waana uga mahadsan waana ah uga mahad celinaya dhegeystaasi xegaha kale qadka telefoonkan siinaya fikirkiisa aragtidiisa ee ku aadan qodobka dooda saaka miiska inoo saaran iyo wax markaas uu ka dhahayo dhegeystayaal iyadoo goordhow aad maqli doontaan warkii tobanka barqnimo haddii ee bahraga ka noqdo fu- ah, dabcan faadimo maxal- ah, faadimo ibraahim iyo sidoo kale mawliid ee dhegeystayaasha dhegeystay waxaana saaka markaasi barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlaynaa inkastoo markaasi ay xisbiga markaasi jubilee ay ay doonayaan in markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha IEBC ay ka codsanayaan in markaasi dib u eegis ay ku sameeyaan sidoo kale dib u tiris ama cid codadkii markaasi halkaasi ka dhacay ay aaminsan yihiin in markaasi guusha ayaga ay ku raacday ama ku soo baxeen oo balse eh, arrimo dhowr ah ama cadaadis fara badan sidoo kale ay dareemayaan culayskaasi keenaya in xisbiga markaasi kalsoonidii iyo waxyaale markaasi ay qabeen ay aad u yaraatay haddaba waxaa markaasi u kala baxeen u kala go-een iyadoo hal xisbi ay ka wada tirsan yihiin in markaas haddana loo kala baxo xisbidii markaasi u d a xisbiga markaasi jubilee oo noqonaysa kuwa markaasi ugu cadcad doorashada labada kun laba iyo labaatankan ayaa markaasi iminkan la kala garanaya xisbiga jubilee ciday soo qaadi doonto balse iminkan waxay markaasi sii sii hordhiganayaan oo keliya doonayaan in isbedel markaasi loogu dhaqaaqo isbedelo fara badan lagu keeno iyadoo markaasi qaar ka mid ah dhanka xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka ee dhaliilo fara badan u jeedinayaan xogayaha guud ee xisbiga jubilee rafael tuuji iyo- iyo ku-xigeenkiisa david muraade waxa ay ku tilmaamayaan in markaasi xisbiga ay kala geenayaan sidoo kalena xisbiga taladiisa iyo tashigii markaasi ay ka lumiyeen iyadoo go-aamo iyo keliya markaas ay qaadanayaan balse qaar ka mid ah markaas xubnaha aysan ka tirsaneen oo arrimahaasi lala wadaagaynin waxyaalaha iyo go-aanada lagu gaaro inkasta oo qaar markaasi uu dhali sidoo kale uu arrintaasi difaacay waxyaalaha markaasi loo jeedinayo eh, xildhibaanka markaas Elda- eldas waana aadan keenaan wehliyo oo markaasi ka tirsan xisbiga jubilee xubina markaasi dhanka baarlamaanka kaga hayo waxaana markaas uu tilmaama uu sheegayaa in markaasi isbedelo iyo waxyaalo fara badan lagu dhaqaaqi doono oo looga gaashaaman karo wax waliba dhibaato ku keeni karo xisbiga balse uu shaqeynayo xisbiga sidiisa uu ku shaqeynayo waxa uu sheegaya in arrimaha markaasi baraha bulshada dadka loogu marin dabcan lagu marin habaabinayo in markaasi xisbiga uu kala eh, ja- uu kala jabay oo sidoo kale uu kala soconin in markaas uu ku sheegay mid markaasi been abuur ah xisbiga u d a ayaa markaasi guushii do- dabcan ku- doorashadii ku-celiska markaasi ka dhacday coun- dabcan countiga kinyabu ee kiamba ayaa markaasi ku qaadeen guusha kuna qaadeen koob iyo labaatan kun toddoba boqol toddobaatan iyo lix halka markaasi ninka soo raacay asagana u helo koob iyo labaatan kun laba boqol lixdan iyo lix dabcan waa markaasi eh, culaysadii iyo arrimihii markaasi faraha badnaa ku keenaysa in ay xogta rasmiga iyo weliba arrimahaasi wixii ka dambeeyey in ay guusha ay halkaasi ee raacda u d a ay ku ogaadeen sidoo kalena fadhi ama kalfadhi ay ka yeesheen kulan markaas isniintii dhexmaray ku ogaanayeen warbixin ay kaga dhegeysanayeen bal arrintaas sidee ku dhacday waxaana markay qaar ka mid ah siyaasiyiinta jubilee ka tirsan ay qaylidhaha markaasi kala dirayeen kala duwan ay ay ku dirayeen sidii markaas xisbiga dib loogu soo celin lahaa sidoo kale markaasi eh, lagu maarayn lahaa sidii horaan uu ku socday laguna waday qayb markaasi ay ka tahay keliya lagu gaari karo in markaasi dib loo mideeyo dhammaan xubnaha markaasi ka wada tirsan ama ka wada tirsanaa jubilee iminkan laakiin in- inkastoo ay ka tirsan yihiin laakiin waxaa markaas u ag ay ku kala duwan yihiin oo keliya xisbiga markaasi u d a iyo xisbiga markaasi jubilee inkastoo xubin ay dhammaan ay ka wada yihiin laakiin ay ka go-an tahay u d a qadka telefoonka dhegeystaha ku jiro ayaa markaasi fursaddii siinaa walaal magacaaga walaal aan ku salaamaya halow aan ku salaamaya walaal magacaaga cadaxa xariiraha ladhahaa cadacada daawa yar fure maxaa u diyayo jublum ayeerasa maxaa la sheegaha ila soco ila soco ila soco xabiib ila soco ila soco xabiibo ila soco dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
cabdiqaadir qornagaaris cabdiqaadir haye
wandhawahay horta jubilee waxa la dhao markan waa sidaan aaminsanay horta waa way way haye
markay jubilee soo baxaysan annaga waxaan aaminsaneen oon isleen xisbiga sida dimuqraadiga iyo republicankan maraykanka oo kaleeta laba xisbi oo waaweyn baa samaysmi doonaan haye oo waxaan islahay mar dambe xisbiyadda ma magacooda ma maqli doontiin ahe laakiin hadda waa ka u d a aan baranay laakiin hadda waxay ilaag tahay midda kale jubilee markay hadda leedahay waa nala dhacay nin dhan oo xukunka isaga haysto oo nalkii haysto aleeya waa lii dhacay waxa wax la aamini kara ma ilaah baa nale haye
macaarad cabaada la arag laakiin ninka maamulka asiga ku diidaysay mhm oo le waa lii dhacay mise dimuqraadnimada meelkale ka gaarnaan umalayna beriyaan haye oka wasalaana saaxib aadaad mahadsan tahay cabdiqaadir qorane dhegeystahaas uu mahadsan yahay gaariso ayuu naga soo wacay fikirkiisu dhiibtay wuuna sii cararay mahadsanidaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
jubilee walaalan ku salaama aha
jubilee waa calankay u dhahe aha magaca maxaa magacaaga ii sheeg marka hore cabdi oo kasaba yahay wajeer cabdi cabdi maxaa lagugu daraa
cabdi nuur cabdi buuxa
cabdi nuur nuur burbur
nuur nuur nuur nuur haye nuur haye adaa u fiicnay ha haye u dhaadhac barnaamijka haye aha
cabdi taamkan waa beritin rayla ma ma kursi kusocda way kuwan wax kuwa shaqaqaylinahay madax fog
aha waxaa fiican yani u d a iyo ju- jubilee aha
akhbaarkiisa way wax fiican isku haya kuwan aad iyo aad
taamkan beritin rayla ma sheegin oo kursi oo oo raadinayna insha allah dabcan raila kama hadlayna saaka barnaamijka diirada kama saaran raila balse waxaan ka hadlayna oo keliya dhegeystayaal Eh, dabcan xisbiga markaasi een, eh, dabcan burburkiisa iyo iminkan waxa markaas is- eh, inay isdareemeen oo ay ta- dabcan dareenkooda oo keli ay eh, dareemeen dabcan doorashadii ku-celiska kiambaa ka dhacday guushana raacday u d a ay markaas xisbiga waxay markaasi doonayaan in wanwaan sidoo kale la sameeyo sidoo kale dib loogu soo celin karo madaxweyne ku-xigeenka dalka weliam ruto sidoo kalena caga ballaaran loogu istaajiyo sidoo kalena eh, tashadii iyo weliba arrimihii markaasi horaan markaasi wadanka ka dhici jiray ku aadaneed xisbiga iyo weliba hogaamintiisa in markaas ima kala dambeyntii in markaas dib loo soo celiyo iyadoo markaasi eh, labada kun sideed iyo tobankii dabayaaqadeedii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii labada kun iyo labaatankii ilaa sanadka labada kun koob iyo labaatanka ayaa markaasi cilaaqaad wanaagsan oo sidoo kale siyaasad wanaagsan markaasi aysan ka dhex jirin xisbiga markaasi jubli inkastoo ay kala ftar- eh, markaasi kala bixeen qaar u kala go-een xis- dabcan xisbiga markaasi eh, dabcan u kala bixeen kielaweka iyo tangatanga laakiin iminkan taasi way isbedeshay waxa markaasi kubii kielaweka waxay markaasi ku hareen oo xisbiga jubli xubin u noqdeen halka kuwa tangatangana ee markaasi xubintooda ay markaasi dhinaca u kaga galeen xisbiga markaasi jubli oo horkacaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal waa sida markaasi iminkan keenayso in dab- dabcan eh, eh, dabcan wanaagii iyo waxyaalihii markaasi la rabay iyo weliba heshiisyadii labada kun siyaasadii isku keentay toddoba iyo tobankii in dib loo soo celiyo xisbiga jubilee iyadoo markaasi ay adkaatay sidoo kalena dhalli fara badan ay isku jeediyeen in badan labada dhinac xisbiga jubilee ay markaasi ku tilmaameen qaar ka mid xulafada madaxweyne ku-xigeenka in uu dhintay oona uu sidoo kale uu burburay oo markaasi iminkan caga ballaaran ama sal ballaaran uusan ku fadhinin maxaa keenaya dhegeystayaal in heerkaasi markaasi la gaaro halka xisbiga u d a sidoo kale affiliated ama uu qeyb markaasi uu ka yahay xisbi waa xisbiga jubilee sidoo kalena ay ku wada tartameen hal kursi kursiga kiyambu ee kiyambaa ka dhacay u d n ay qaatay dhegeystayaal qadka telefoonka walaal soo dhowow magacaaga walaale salaamu calaykum waxaan ducaalo soo noqday ducaal haye
xisbiga jubilee ma jadawina markii rayla uu hanshik la sameeyey uhuru
mhm ducaalow haye ye- ye- ye- ruto iyo ducaale u dhamaatay aadare ducaale haye
markaa laba nin oo walaala hadday tartanta nin baa mari lahaa je- jeetiya baa cid qabiil markaa ka hadala la- qabiil been labada nin sooma aha
markaa laba nin jaama lama fiilayni maxaa waaye laba laba nin oo walaal baa meesha ku tartamaysa sax
marka yani jubilee hadda keedka wuxuu ka qaadaya uu ka goonaya aha
mala aadan barado cali iyo ninkan ruuta aana cudur rayda haldaan ku jira aha
ciyaalna waa geli dambe marka saamo jubilee lama odm iyo jubilee waa isku darban dadka horta siyaasada ha fahmo mhm waxaana waa la sirfiyeen laha hadda buu baan bobaado haye
marka aan gaari horta waktigeedi Mar- dadkana ha si qaylaan nimanka waa tahay aad baad umahadsantay ducaale ducaale aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal warkii u diyaar garooba dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa ha iga tegin ha iga dheeraanin Eh, dhegeystayaasha fursad ah ayaan siin doonaa si markaasi fikirkooda dhammaan aan u wada dhegeysano bal f- waxa ay ka qabaan iyo sida halkaasi markaas siyaasadda iyo xisbiga jubilee ay isku rorogaysa iyo weliba xisbiga markaasi madaxweyne ku-xigeenka u wata ee u d a dhegeystayaal barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya nidaadiina anigoo ah yuusuf bakat star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa tahay eh, gabagabadii barnaamijka aan soo garnay dhegeystayaal waxaana sidoo kale markaan iminkan aan soo qabana mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal intaanaan usii dhaadhicin dhegeystayaasha qaadka teleefoonada dhegeystayaasha qadarinta qaayaha mudan intaan usii dhaadhicin bal fikirkooda aragtida saaka barnaamijka diiraddan ku saarayn arrimaha dhanka siyaasadda balse shirkadda isgaarsiinta ayatel reemer saabid ma ogyihiin in markaasi war farxad leh loo hayo mar welibana oo markaasi la leeyahay warkii aad in badan- in badan raadinayseen ayaa markaasi shirkadda ku keentay waana markaasi qadka xawaarihiisa aadku sarreeya ee four g adeegan waxa markaasi ay markaasi ku dabari karaan sidoo kalena ha- ay wax walba kaga kaaftoomi karaan oo in badan markaasi culeysyo fara badan ay halkaasi ka haysay iminka shirkadda isgaarsiinta airtel waxay markaasi ka haqabtinaysa ka bahitiraysaa dhibaatooyinka culeysyihi markaasi dhanka qadadka culeysyada markaasi ka haysay shirkadda isgaarsiinta waxay markaasi doonaysa in la kaashato sidoo kalena ganacsi balaar halkaasi ay ka muujiyaan waxaa sidoo kale dadka markaas la doonayaa inay sidoo kale kusii laba jibaraan ganacsigooda dadka sidoo kale fursad ganacsi eh, sidoo kale fursad u siin doonto ganacsigooda waxaana ka mid ah meelaha markaas qadka telefoonka dabcan waa qadka markaasi xowlihiisa xowligiisa aad ku dheer xowligiisa aad ku weyn ah, xowligiisa meel waliba uu qabana network all over marsabit waana qadka markaasi 4 g la gaarsiinaya dhammaan baliisa bubisa marsabit hill dida galgalo kalaja koor laysamis hill turbikambi nyoka dambala fachana telecom moyale hill hur hill north hur sololo walda turbi ayaa ka mid ah meelaha dhammaan ay wada gaarsiinayaan qadka si toos ah ay dadka markaasi baahiyadooda markaasi ay ku soo gabagabayn karaan ama ku soo dhammaystiri karayaan ha ku maaree noloshada shirkadda isgaarsiinta ayatel anigaan ku leeyahay ku maaree noloshada shirkadda isgaarsiinta ayatel wac lambarkan eber toddoba saddex saddex saddex laba laba laba laba laba imailka sidoo kale ku dir selpatna support at ke atel com si aad u hesho faahfaahin dhammaystiran ayatel qadka telefoonka casriga ah qadka xawaarihiiska aad ku weyn qadka xawaarihiisa markaasi sida dhammaan ay ka baahi- ay dabcan ka baahitiri karto dhibaato fara badan culayso fara badan ka haysatay dhankaasi iminkan sidoo kale ganacsi ee sidoo kale u furi karaysa dhammaan fursado kala duwan ee ganacsiga kusii ballaarin karta ganacsigaada waana qadka markaasi foji airtel shirkadda isgaarsiinta ee ku keentay waana marsabit tahay dhegeystayaal gabagabadii ayaan soo gaarnay balqaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sidee markaasi noqon karaysaa xisbiga markaasi jubilee kala qaybsanaanta iminkan uu dareemayo markaasi tan iyo markii doorashada ku-celiska kiyamba ee ka dhacday guushan ee raacday xisbiga markaasi u d a ee markaasi ka socoto madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo markaasi daliilo fara badan ama dhaliilo fara badan labada dhinac ay isku jeedinayaan laakiin kanka kan waa kan kan kale markaasuu doonayo in xisbiga markaasi cilaaqaadkii iyo sidii markaas wanaagsanaa oo horey u socday markaasi lagu kala wado taasi ayaa keenaysa dhammaantood in markaasi xisbiga jubilee ay qayb markaasi kaga noqdaan jahwareer fara badan ayaa markaasi uu dareemaya xisbiga waxaase markaasi qaar ay dareem eh, dabcan qaar ay leeyihiin sida xis- sida markaasi eh, xildhibaanka gaarisa aadan bare ducaale waxa uu ku tilmaamaya in xisbiga mar hore uu dhintay structural dead ayuu ku qorayaa jubilee party waxa uu leeyahay xisbiga mar hore ayuu dhintay oo markaasi sida qa- qaab maamuuskii iyo hanaankii wax loo kala waday waxaa mar hore u dambeysay uu leeyahay dab- markii kala qaybsanaan fara badan ay soo kala dhex gashay iminkan waxay markaasi raadinayaan xalka rasmiga ah markaasi xisbiga lugihiisa dib markaas ugu soo istaagi lahaa sidoo kalena ay markaasi dhammaan ay qayb ka wada noqon lahaayeen inkastoo markaasi eh, qaar ay markaasi ay ku rogrogayaan ama sidoo kale qaar ay uu ka dhex shaqeynayo xisbiga markaasi u d a xulafooyinka kala duwan ay markaasi u kala bixeen waana iminkan si toos ah u- u cad- u kala cadaysteen in markaasi xisbiga u d a iyo xisbiga markaasi jubilee waa xisulxaaka markaasi qayb markaasi jubilee uu ka yahay xisbigaasi u d a yar laakiin waxaa markaasi horaan magacii oo markaasi farsha- oo dabcan farsamaysan oo keliya kal- la kala imaadeen waxay markaasi keliya kala qaadeen keelabeka iyo kala- iyo tanga tanga oo horaan markaasi labada dhinac kala taageersanaa ama kala taabacsanaa waana madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa labada kun sideed iyo tobankii dabayaaqadeedii labada kun iyo sagaal iyo tobankii labada kun iyo to- iyo toba waa labada kun iyo labaatankii iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka iminka sanadkan aynu ku guda jirno waxaa markaasi heshiis wanaagsan ka dhexdhexaynin ama xisbiga markaasi jubilee oo markaasi tafaraaruq xoogan uu ka dhex jiro balse keli ayaa markaasi raadinayaan sidii noloshooda ay ku maareen laha dabcan noloshooda dib ay ugu soo celinayaan xisbiga ee talada haya dhegaystayaal ee jubilee iyo sidoo kale dib loogu soo celin lahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william samuel ruto qadka telefoonka dhegaystaha ku jiro walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga
halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu maxamuud daahir dhaqane
yes mr bakado waan ku salaamay ciid wanaagsan ciid wanaagsan saaxiib
waan fiicana alxamdulilah aha
waan dhowahay
waa is dhegaysanaysaa
mis bakadow aha
eh, waxaan leeyahay aniga de jubilee aha
eh, mar haddii madaxweynuhu meed ka baxe aha
oo o d m ba raacay aha
haddii xisbi intuu jiro horta aha
marka xisbiga waa kala furtay kaa siyaasahana kala dejisay haddii kolley mooga inay dabaqasho seegiraan marka horeba u d a iyo n s n s a ahayn laba xisbi isku darsata ahayd sax uhuri ruto laba nin oo kale xisbi ahayn aha siyaasadda ma isku keentay waa isku darsaday sax
mar haddana jubilee hadda isku darsadeen rayla mhm
de kolley waan arki doonaa marka laakiin hade wax jubilee la dhaha oo isku xiran sax ma jirto mhm
marka doorashadana de waa iska nasiib hadduu ruto qaaday xisbigiis mhm
lama dhihi karo ruuta beri madaxweyne gelaya meejan ay ka heleen sax
marka aniga waxaan leeyahay de jubileena kolley iyo madaxweyne kolley asagana taladiisa wula wataa siyaasadiis kolley meeja u jarjeeranto mhm inkastoo kukuyo la aaminaya haddana laga yaaba reela inay dhabar ka tuuraan
aye oy nin kaleba keenaan kukuye Mm.
anaga sidii filayno mhm reela iyo ruuto iyo kudi waxaas oo dhan nimankaas kuma wadaan haye nimankan mar bukeeti gacantood ka baxo mooya qaatay mhm
aad baa uga shaleeyay aad iyo aad marka ina hadda inaaba siidaa inaan okeetiga dad kale ku wareejinayo mhm ma qabin mhm marka waxaan leeyahay walaalow waan arki doonaa allah na gaarsiiyo de aad baad dhamaansant adiga muslimiinta o dhanna waxaa ciid wanaagsan kuleeyahay ibrahim jaalla saaxiibkay waxaa leeyahay ciid wanaagsan aad aad iyo aad saaxiib waa maas Walahi hoteelna waxaa leeyahay ciid wanaagsan aha dabay caday la dhahay mhm markaas
waa tahay maxamuud daahir dhaqane masalaani aad buu umahadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan barnaamijka dabcan uga qayb qaatay dhankaasi masalaani inaga soo accountiga gaarisa dhegeystayaasha kale qadka telefoonada ayaa iminkan usii dhaadhacaya bal ayagana fikirkooda iyo aragtida ku aadan qodobka dooda saaka qadka telefoonkaad ku jirta walaal barqan wanaagsan aan ku salaamaya haye halo star f m walaal soo dhowo magacaaga aan ku maqlayaa
Hello, salaamu calaykum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xabiibo oo joogto mandheero waa xabiiba soo dhow walaal
waan dhawyaa waxaan dhihi lahaa aniga horta inaan ku fikir waxaa waaye jubilee markay jubilee dhismi ay dhexeeda waa markii oo ruuto maaragtay oo iyo kabjumba macdii kabjumba markuman iyo adan bara ducaale oo meesha laga bu- laga saaro qabka haye kasay burburto waxa uga hore dhisaayo jubilee waxaa waaye oo dhisaayo waxay laba qof iyo ruuto een, ruuto hal sheeg markay imaado jubilee markaasay burburto Mhm.
markaasaan waxaan dhihi lahaa jubilee waqteed waaba waaba iska tagay waxaa u d a socota u d a sax sax
jubilee waa laga baxay dadbeen aad baad umahadsan tahay xabiib ah dhegeystay qadka dumar waa dhegeystay markaas ugu hore dumar ah markaas barnaamij ka qayb qaato waan uga mahad celinayaa inkastoo gabagabadii dhegeystaan aan soo gaaray hal dhegeysta qadka telefoonka malaa dhegeystaan ka gaaraya kadibna barnaamijka soo afmeeraya walaal magacaaga
asalaamu calaykum Wa- waa cabdi xaamid aadan oo jooga mandhayrano duunaan bolqoodi cabdi xaamud haye
barnaamijka markaan guda gala Mhm.
waxaa la- ee, jubilee iyo ee, xisbiga ee, rayla aad sax
marka warka markaan kusoo koobay aniga waxaan raacsanahay xisbiga jubilee ayaan raacsanahay marka markaa marka intaad markii laga soo tago cabdi xaamudow raacsanaanta bal dhaliilaha iyo iminka waxa is- isku ay isku tusayaan in ay kala qaybsanaan ay taq- taq- ay weliba kala fogaan ay ka dhex jirto maxal bay u noqon kartaa in runta la soo celiyo keli ah
jubilee waxaan leeyahay kala qaybsanaanta ee kala qaybsan tahay ee, waxaan dhihi karaa in hal israacdaan
aad buu mahadsan yahay cabdi Ma- xaamud dhegeystaasi inkastoo eh, dabcan qo- eh, uu noo dhamaystirin fikirkiisa rasmiga ah saliimka ah oo markaas barnaamij ka qayb qaato walaal wa- wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga
awal khaliis oo magaalada fayna kaala soo hadlaayo awal haye
waxaan ku dhihi lahaa ninyahow gaari kumlaan ma socda gaari steerinka laba raggii steerinka waday jubilee waday baa ka degay ma fahant afweyn halkay ka tirsan tahay
waxaa ka dirsan tahay degmada lagbeera lagdheera sax haye ee gaarisa county sax sax sax haye haye cafwan
marka waxaan dhihi lahaa raggii oo steerinka waday baa ka degay aadan barre iyo iyo ruto baa ka degeen marka wax wada jubilee ma lahaan dhihi lahaa aniga hadda u d a un eega xaggeeda un waxaan iskugu gadoomo haye u d a baa shi- u d a baa shidan saasaan dhihi lahaa
aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
waan dhawaaye sida waxabsada dowladweyne soomaaliya jooga xabso haye
ana waxaan dhihi lahaa horta jubilee horta warkeeda wuu dhamaaday oo gudful haye xabso way mahadsan tahay gabadhaasi aad bay umahadsan tahay Een, waa tahay dabcan waxaan leeyahay gabdhaha waa in sid siyaasadda ay fahmaan sidoo kalena ay ka qayb qaadan karaan fikirkooda ay ka dhiiban karaan Eh, dhegeystaan habka sida ay dia- siyaasadda isku rogrogayso sida ay u kala socoto ma aha keli inaad ka- aad ku tiirsanaato ragga Eh, dabcan eh, ragga waxaan filayaa in dad dad aad u ragga aad u tiro badan siyaasadda ay aad u fahmeen in badanna ay dhuuxeen waxyaala fara badan iminka ay saadaalin karaan sidoo kalena ay gorfeyn karaan sida markaas dhegeystayaasha qaar markaas ka qayb qaadanayaan fikirkooda saliimka ka dhiibanayaan ayaa markaas daliil ku ah in markaas dadka soomaalida weliba gobolka waqooyi bari ay aad u fahmeen siyaasadda dhammaantood aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin khadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu roob le haye ehe mhm aad iyo aad
maadaama maxaan ku dhahay siyaasadda ay maxaan ku dhahay ruto iyo horta ay ku dameeyeen uhuru iyo raila ehe jcc iyo hadda ilaa twenty twenty ka dhacda intaas ay siyaasadda ay yeeni ay ku dhex weydeen xisbiga halqaysanaan ehe
hadda nacmaha horta xisbiga jubilee inaad marka horta kusoo tabaynayna meena saan qaybahay ehe
fikirka yani haddan xisbiga udn ka udn isku taageersanayna hadda inta horta warbixin jeenaysa soo soo saarni ehe
soo wanaagsanaan kule adee dhigeystayaasha dhammaan meel kasta isku inay wanaagsan aad baad umahadsan saaxiib roob la yaabiso dhegeystaasi aad buu mahadsan yahay halka dhegeysta ugu dambe qadka telefoonka ayaan fursadda u siina kadibna barnaamijka ayaa markaasi soo afmeraya dhegeystayaal inkastoo aan gabagabadii barnaamijkan soo gaarin dhegeystayaal ada qadka telefoonka ugu dambeeya waan ku salaamayaa soo la dhawo barqa wanaagsan
xabiibo soo noqotay horta waxaana tiyaaba doorashada tiyaaba ka soo qabo aad iyo aad diyaaradda Ki- eh, doorashada tiyaaba ah markii u d a ku guulaysatay Eh.
warkan ma wajir wajiilo marka jubilee markay burburto oo markii majority leader laga qaado ducaanay laga qaado morcomen Aha.
kitumba morcomen Aha.
saasaa jubilee waaba qabeysatee waxaana wadamaha ku qulqulaan hadda waa u d a socotaa Aha.
daliiliga waaba haddaaba tusayaaba kiyaambaad ka arkaysa adoo meel dheerba gaarin madaxweynaha warka iska daa taas waxaaba william ruto uman sugayna insha allah aye Ah, saas maan dhihi lahay aad waad umahadsantahay xabiiba gabadhaas ayaa qadka telefoonka u dambeysay oo ku mahadsantahay la socodka idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhammaantiin sida ula socotaan ee quruxda badan dhegeysan intaana soo gebagaben haddii aan kusoo qabto ka waran haddii aad ku sugan tahay marsaabit oo shirkadda isgaarsiinta airtel waxay markaasi dooneysaa inay ku farxad geliso sidoo kalena ee ka haqabtirto baahiyada kala duwan ee shirkadda ee halkaasi dadka ay ka qabaan waxaa hadda markaasi ay kulada shirkadda iminkan walwal iyo dhibaato iyo calaacal markaasi waa in markaasi aad ka kaftoontaa haddii markaasi lagu kena qadka markaasi xuligiisa aad ku sarreeya ee qadka markaasi ah 4G Airtelka waxaa markaasi dadka sidoo kale fursad kala duwan ay ganacsi halkaasi ay ka heli karaan sidoo kale kusii laba kusii laba jibaari karaan ganacsigooda sidoo kale fursado ganacsi ay sidoo kale u heli karaan dadka ku dhaqan marsaabit meelan- waa meelaha dabcan iminkan kala duwan aan ku kala sheegi karo waxaa ka mid ah sida markaasi balisa bubisa marsaabit hill diida galgalo kalaja koor laysamis hill turbi kambi nyoka Dam- waa dambala fajana telecom moyale hiil huur hiil nothur sololo walda turbi ayaa ka mid ah waxaana markaasi ku leenahay gumitani tamarsabit irifa idada nasiibkani airtel isani dufeen kahedhani 4g network ee ka isan beesharateysani gudaysatani ayaan ku leenahay anigana shirkadda isgaarsiinta airtel ku mare noloshada shirkadda isgaarsiinta airtel lambarkan wac eber toddobo saddex saddex laba laba laba laba laba laba imeilka ku dir sel partner support Ah, dabcan haddii markaasi aad fursad ku heli aad u heli karayso oo sidoo kale ganacsi waxyaalo fara badan weliba dhaqdhaqaaq dhankaasi aad ka samaysan karayso dhankaasi waxaad sidoo kale samaysan karaysaa sales partner support at ke airtel com si aad u hesho faahfaahin dhammaystiran airtel qadka telefoonka casriga dhegeysan dhammaan dadka halkaa ku dhaqan iminkan baahidooda waa laga shaafi waa laga dhab- dabcan waa laga bogsiiyey dabcan sidaan filayo dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin sida quruxda badan barnaamijka aad uga qayb qaadateen sida f- fikirkiiska Ah, fikirkeyga iyo si- ah, dabcan fikirkiina sidaad uga dhiibateen aragtida ee ku aadan qodobka saaka diiradda aan ku saareen barnaamijka arrimaha dhanka siyaasadda iyo xisbiga jubilee u d a weliba ismaandhaafkooda iyo weliba xiriirka iminka markaasi aad kusii xumaaday iyo sidii markaasi dib loogu soo nooleyn lahaa dhegeystayaasha dhammaantood aad baan uga mahad celinaya kuwa ka qayb qaatay kuwa fikirkooda ka dhiibtay kuwa markaasi aan u suurtagelin kuwa iminka insoo wacayba doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan laakiin waqtiga owgiis ee markaasi aan fursad aan usii siin karin iyo sidoo kale kuwa dhegta inoo raaricinaya marnaba aan barnaamijka iska bedelin sidoo kale mawjada iska bedelin dhammaantiin ood mahadsantihiin dhegeystayaal waa inuu berri ma haddii ee bah raalli ku noqdo maalinta ee dabcan khamiista xaaladaha qoyska arrimaha qoyska dhegeystayaal aan barnaamijka waxyaalo fara badan aan ku eegi doono dhegeystayaal waxaan dhammaan u mahad celinayaa inta ka qayb qaadatay oo markaasi fikirkooda iisoo gudbisay sida sharma mahad oo markaasi kauntiga wajeer iga soo wacay daarfuur ducaale oo mabaase iga soo wacay likoni iyo sidoo kale maxamed raamo iga soo wacay maxamed nuur masalaan iga soo wacay m m dhabdhaab iga soo wacay iyo sidoo kale axmed cali raamo iga soo wacay cabdiqaadir qorane ee gaarise iga soo wacay iyo sidoo kale cabdi nuur wajeer iga soo wacay maxamed daahir dhaqane m- masalaan iga soo wacay sidoo kale xabiiba oo masalaan iga soo wacay inkastoo ay tahay gabadhii qofkii dumar ugu horreysay ee ka qayb qaadatay barnaamijka dhanka siyaasadda way mahadsan tahay shukran aan leeyahay cabdi em, xaamud oo asagana maneera ku sugan iyo sidoo kale dhegeysta halkan asagana awal lagu magacaabo afweynuu ku sugan yahay dhankaasi lagdheera countiga gaarisa mahadsanid ayaan leeyahay iyo sidoo kale dhegeystayi ugu dambeeyey ee roob leh inkastoo ay ka dambeysay xabiibo oo fikirkeeda markaasi ayadana ka dhiibanaysay sidoo kale way mahadsanti way mahadsan yihiin dhammaan dhegeystayaasha roob leh oo yaabiso ku sugan asagana dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin meel walba ay joogaan dhegeystayaal barnaamijka waxaa inila socodsiinaya anigu ah yuusuf bakad waxaa inoo ballan ah hadduu ee bah raalli ka noqdo maalinta berito fikirkiina iyo quruxda badan aad sidaa uga dhiibateen mar waliba ah, wehel iyo taageero aad igu haysiinna waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal waa inoo beri mawjada ha iska bedelin ha iska wicinin waana isku soo dhegeysta isku xiisi doonaa sidoo kalena berri ayaa markaas ballan inoo ah inta ka hor waxay naga tegaya sidaas iyo nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhegeystayaal meel walba aad joogteen ciid wanaagsan ciidna markaasi farxadeeda iska sii wata oo ha hilmaamina inaa markaasi qof qof kale ciid wanaagsan aad sii tiraahdo ilaa maalinta berrito laga gaaray dhegeystayaal inta ka hore salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu waa inii tegi doonaa inii xiisi doonaa dhammaantiin bye bye